dadka masaajidka bartankiisaan fadhiya aniga marka waxa weeye shareecada walaalayaal siday tahay in loo raaco moogi haddaad tidhaahdo shareecada waan iska garab soconi diintiina waan sheeganayaa oo sunnadii nabiga iyo mutaabacadiisii baan aniga sheeganayaa waa wax yaab badan taas waxay ku tusinaysaa inaad leedahay waxa sayid cumar uu ummadda ugu yeerayo markii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu dhintay waxyaalo badan oo hadda aan ognahay oo yani diinta tiir u ahoo la sameeyo soom yani gadaashiin lama samayno asxaabta mayn samayn qur-aanka ururintiisa kow waxaa la ururiye ugu horreysay khilaafadii sida abubakar markii dagaalihii ay bateen ee yani dagaalkii ugu dambeeyey ee yamaama musaylimatulkadaab lagula dagaalamaya asxaab fara badan ay ku gooriyatay quraa badan ay ku dhinteen markuu dhinta waa kii sayid cumaroo socda u yimisa abubakar oo u yidhi waxaan u ka yaabaya hadday quraadu maalin la arkaba dhammaato dagaalka ku dhammaato in qur-aanku tagaan ka yaabaya qur-aanka aan aruurin oo qorn wuxuu ku yidhi sida abubakar war ma wuxuusan nabigu samaynin baan yaad inaan sameeya ii sheegaysaa cumarow nabi maxamed asagoo qur-aanka urursanayn qur-aanka midba meel buu ku qorna wax geed hoostii ku qoranayo wax laf ku qoranayo wax meel ku qoranayo nin aayad xifdisan yahay iyo wax saasoo iska qur-aanku ma wuxuu nabi maxamed samaynin ma anigu samaynaya sayid cumar muxuu ugu jawaab fiiri wuxuu yidhi wallaahi inahaa khayr abubakarow arrinta aan kuu sheegay waa khayr wuu ku celceliyey wuu ku celceliyey sida abubakar ilaahay baa laabtiisa ku sharxayoo yacni wuu fahmay arrintaa haddaan qur-aanka la ururinin quraadu inay dhammaanayaan qur-aankuna dhumayo labadoodii waa isi soo raacay oo zayd binu thaabit ninkii ansaariga ahaa ee kaatibul waxyiga ahaa ee waxyiga qori jiray yay u imaadeen markaase waxay yidhaahdeen waxaan doonaynaa quraadii maalin la arka way dhammaanayaane qur-aankii inaan qorno oo zaydow adaa kaati waxyiga qur-aankii aad qorto sidoo kale asaguna laba geed ogala booday ma wuxuuna nebi maxamed samaynin baa rabtaan inaad samaysaan si abubakar ma waxaasa durbo bilowday iyo sida cumarow adinkoo labadii khaliifa ummadda ugu waaweynayda war sidaa meehee arrinta waa arrin khayra say ugu celcelinahayn buu asagana aqbalay qur-aanka saasaa lagu ururi walaal wax khayr wanaagga markii la soo jeediyo fiiri balaxsaartan fiiri maxay leeyihiin wallaahi inahaa khayr wallaahi inahaa khayr saasaa qur-aanka lagu qoray sayid cumar marka uu nabiga calayhi salaatu wasalaam ramadaanka dhowr habeen intuu masaajidka yimid oo jamaaca isagoo weliba dadka aan u yeerin masaajidka uu salaad isaga tukanayay lagu xirtay dhowr habeen lala jamaacaystay habeenkii afraad markuu masaajid dadka qaadi waayo la buuxsameyna gurigiisa uu iska fadhiistay subaxi markuu salaada tujiye dadka ula hadlay uu yidhi xalay igama qarsooneen shanigiinu waan arkaya inaan masaajidka dhoobnayden isugoyseen laakiin in laydinku fardi yeelaan ka cabsaday saasaan usoo bixi waayey guryihiina ku tukada ee nabigu sidaa uu ku dhintay calayhi salaatu wasalaam sida abubakar zamankiisina wayba iska yarayde laba sano iyo wax yar sidaa lagu tukanayey oo nin walba gaarkiisa isaga tukanayey khilaafadii sayid cumar markuu u yimid asxaabtii oo masaajidka qayba qayba ugu tukanayay xagga nin baa isaga tukanaya xagga nin baa ku tukanaya tarawix nin waxba isaga tukanaya waa waxaa ra'yi la fiicnaato wanaagsan buu yidhi inaan dadka hal meela isugu geeyo hal imaam aan u sameeyo asxaabtii buu kala shawray way ku ijmaaceen in hal meela keliya saasaa nidaamka ku jiraa in dadkan kulligo laysu keeno oo hal jamaaca laga dhigo ubay ibnu kacb buu imaam uga dhigay afartaa habeen uu nabigu dadka tujiyey riwaayo saxiixa oo cadad go-an oo intaasuu tujiyey laleeyahayna ma jirto lama hayo maxaa markaa sayid cumar muxuu sameeyey jamaacadii markuu isu geeyo dadkii uu amray iyo haddana tiradiina wuxuu ka dhigay labaatan asxaabtiina saasay ku raaceen waa lagu ijmaacay ajlaau saxaaba meeshii fadhiya ogow sayid cumaan baa fadhiyo sayid cusmaan baa fadhiyo sayid cali baa fadhiyo yani baqiyatu casharati mubashiriin baa fadhiyo meesha wada fadhiyo saxaabtii oo dhan baa fadhiyo taabiciintii waaweyneeda asxaabta soo gaaray baa halki joogo waka hal qofa oo khilaaf ka keenay oo leh ma jirto waxaan anigu yeeli mayno ma jirin saasaa lagu ijmacay madaahibta afartaa saasay isku raaceen saasay isku raaceen ilaa waktigan hadda aan joogno saasay arrinta ku dhammaatay sayid cusmaan saas oo kale waxa khayrka a markii la soo darisiyey islaamku wuu fiirin jiray mar haddii yani khayrku shay wanaagsan uu yahay saasaa loo raaci jiray waad ogtihin waa kaan soo maraynay yani yani masaajidda fulayd markaan ka soo hadlaynay masjidka nabiga nin bedelay oo dhismihiisa nuurad iyo shamayse iyo wax qurux badan iyo rinji ka dhigo waxaa ugu horreysay cusmaan marka ay ku inkireen asxaabtuna muxuu ku yidhi anugu nabiga waxaan ka maqlay sala allahu calayhi wasalam ninkii masaajid ilaahay u dhiso mid la mida inuu ilahay jannada uga dhisayo masaajidkan anigu waan saasaan u qurxinayaa saasay asxaabta ku raaceen wixii ka dambeeyeyna masaajidda waa taarta la qurxinayo midba sida sida kasi badan loo loo loo dhisay aadaanka sayd cusmaan sidaa wey markuu arkay maslaxada dadka inayna haddii imaamku markuu khudbada fariisto dadkoo yani hadda gaar yani gaarsalo nin walba dukaankiisa u furan yahay markuu khudbada ku fariisto imaamku haddii la aadaamo ninkii dukaankiisa soo xiray muxuu ka soo gaaraya khudbadii waxba kama soo gaaraya laakiin aadaanka hore oo lixda saac iyo xoogaa markii la aadaamo qofku wuu iska soo laabaya asagoo yimid oo weysaystay oo tukaday oo laga yaabo inuu kelimaad kaleba dhegaystay kadib buu khadiibka soo gelaya waa faa'iide ogow faa'iide aada u weyn wey yani arrintaas usoo jeediya asxaabtiina waa ku ijmaace marka waxa khayrka a walaalayaal oo aan yani asxaabteenna oga dayanayno ee rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam dadkii ku dayda uuna yidhahan oga dayanayno haddaan dariishada ka tuurno maxaan ku dhaqmaynaa taas waxaa la mid oo iyaduna yaaba dadku maanta hawaa-u naftooda unbay jecelyihin taas waxaa la mid a yani dalaaqu salaasaha la mid a saddexda daldalqadood baa la mid a waa wax yaab kale oo hadda la iska wato ya war haddii awalu islaamkii dadku dad dhowrsoon bay ahaayeen oo ilaahay ka baqayo oo sidaas shareecada looguma tumanaynin xuquuqda waa la ilaalinayay qofka muslimka xuquuqdiisu ilaalinaya dumarka xuquuqdoodaa la ilaalinaya shareecada qofku wuu ka wuu ka xishoonayay ya walaa tatakiduu aayaatii huzu-an buu ilahay yidhi aayaadkayga ha ku jeejeesina qofku inuu ilaahay aayaadkiisa iyo diinta uu ku jeejeeso waa iska ilaalinaya sid sid cumar markii waktigiisi la gaaray oo dadku inay xoogaa diinta ku dhiireegaan ama dalaaq ay ku degdegaan la gaaray waa kii dalaaqii hal mara haddaad tidhahdo saddexdii baa dhaanta kuu furay had tidhahdo waa kaaga furmaysaa saasay culimada islaamka ku ijmaaceen cabdullahi ibnu cabbaas baa laga wariyaa inuu marka hore asaga xoogaa dadka u daruureyn jiray markii dambe asaguna uu ka noqday maxaa yeele nin baa maalin u yimid ba la yidhi wuxuu yidhi laastaydi baan boqol dalaaqood ku furay cabdullahi ibnu cabbaas waxaan idhi buu yidhi boqol goor baad furan tahay waxaa soo jees jees ma hadda wuu og yahay in saddex goor naagta uu ku furantee inuu qofka fiiri cabsi la-aanta iyo shareecadasi ugu dhiiray wuxuu leeyahy naagta wuxuu leeyahay intuu xoogaa ku xanaaqay wuxuu yihi boqol goor baan ku furay ee bal wax ii raadi ya maxaa loo raadin baa ii raadi buu leeyay cabdullahi ibn cabbaas muxuu ku yidhi ilaahay wuxuu yidhi waman yattaqi llaaha yajcal lahu makhrajan ilaahay ninkii ka baqo makhraj baa ilahay u sameeya meeluu ka baxo horta ilaahay kamaada baqin caasi baa tahay buu yidhi wuxuu kaloo ilahay yidhi buui walaa tattakhiduu biaayaati husan ilahay aayaadka jeerjees ha ka dhiganina naagtaadii horta saddex bay kaaga furantay siddeetan iyo toddobada kalena ilaahay aayaadkiisii baa ku jeejeestay buui siddeetan iyo toddobada kale wax makraj ah kuuma hayo naagtaadina way furtay ord meesha ka bax buui wuu caydhiyey intaa waxay ka dambaysa weligiis cabdullahi ibn cabbaas saddex minaan ku furan yidhahdo wuxuu dhihi jira od meesha isaga tag hadda waxay noqotay in la yidhaha naagu maba furanto maba furanto ya wo qofkii naagtiisa intuu doonuu ku furaya sheeko maxoogaa maslaantaas ku yaraha naaqne saddex baan kugu furaan idhi hal mar hesee yeelaa iska soo iskaga soo noqo naagtaa soo cesho berri buu haddana leeyay waan furay hesee yeelaa iska soo cesho berri buu haddana leeyay sidoo kale ayana hesee yeelaa haddama soo cesho maad ku helaan weligaa ya ninkaan inuu wax dhaqday ooma jeedee hadduu ilaahay ka baqayo reerkiisa u haysan lahay ma waxaas ma waxaas waxa diinta islaamka waxaa ma qabto xataa markii shareecada wax un la fiirinayo qofka laleeyay wa loo waxbaa loo fiirinaya wax munaasabaha jirta xataa oo arrin ixtiyaajooo dhacday ama arrin si khaladoo sidu hadda waxa yaallo maba ahabo waaba wax iska caadi oo nin walbo nin walba naagtiisa ma furanta intuu maqlay inbuu furi islaantiis bas malaha kuwa hadda meeshan jooga ku aan naagtiisa dhowr goor ku noqonin waaba yaryaha male ya wax yaaba qolada u banaynaysaoo ku celcelinaysa unbaa la weydiinay shareecada kolley ayaga unbaa mas-uul ka ah ayaga unbaa mas-uul ka ah man uftiya bikayri cilmin ya fa ismuhu calaa man afta ninkii cilmi la-aan loo fidyoodo o loo jawaabo dembigiisu ninkii u fidyoodo inbaa inbaa iskale dembiga kaa unbaa dusha saaranay ya marxaba wadaad isli jooga ka sheegayn ninkaa dadka dadka u daruureeya ah waxaa lagu qabsaday oo wuxuu yidhi an naagtay saddex baan ku furay wuxuu yidhi naagtaas haddaad saddex ku furtay horta shareecada islaamka ma qabto way kaaga furmaysa haddaad saxda daliil laguma hayo laakiin anigu waxaan kulahay iskaga noqo oo ade hadduu shareecadii meel oga waayo muxuu ku celiyey waa yaad ya anigu waxaan qabaa inaad isaga noqoto laakiin ogow ma aha daliil aan kuu sheegayo wallah waxyaa badan waa waxyaa badan ya waxaasaa maanta carradii ku batay wey marxaba alfaslu saalis faslkii saddexaad fi lkhudba khudbadii baa laga gelaya halkan wey can ibni cumar radi allahu canhuma qaal kaana nabiyu wuxuu aha sala allahu alayh wasalam yakdubu qaa'iman isagoo taagan buu nabigu khudbada akrinayay uma yaqcud markaasuu fadhiisanayey waa khudbada hore markuu dhameeyo uma yaquumu wuu istaagayey kama tafcaluuna alaan cabdullahi bn cumr wuxuu leey saad hadda khudbada u akrisaan oo qadiimku markuu khudbada hore dhameeyey wuu fariistaa haddana wuu istaagaa saa unbuu nabigu ukhudbayn jiray rawahu lhamsa walafdu abi daawud wuxuu a kaana nabiyu sal alay waslam yajlisu ida- wuu fariisanayey idaa sacida almimbar mar alla mamuu mimbarka soo fuulo wuu fariisanayay marka hore markuu dadka salaamo waa fariisanaya xataa yafruqa almu'adin mu'adinku ilaa uu aadaanka ka faaruqo uma yaquumu markaasuu kacayo fa yaqduu markaasuu khudbada akrinayay uma yajlisu wuu fariisanayo falaa yatakallam ma hadlayni wax yar buu aamusayay uma yaquumu haddana waa kacayo fa yaqduu markaasuu khudbadii labaad akrinayay wa fii riwaayatin kaana linabiyi sal allahu alayhi wasalam kaanad linabiyi nabi waxaa u sugnayd khudbataani laba khudbo yejlisu baynahumaa dhexdooda uu fariisto yaqra'u lqur'aana qur'aankuu ku aqrin jiray wayudkiru wayudakiru naasa dadkuu ku wacdin jiray ku waanin jiray wey hal khudbadu waa waane iyo wacdi wey can jaabir bni samurata radi allahu canhu qaal kuntu waxaan ahaday usallii maca nabiyi sala allahu alayh wasalam nabigaan la tukanayey fa kaana salaatuhu waxay ahayd nabiga salaadiisu qasdan dhexdhexaad bay ahayd mana dheerayn mana gaabnayn wa khudbatuhu khudbadiisuna qasdan dhexdhexaad bay ahayd rawahu lhamsatu lilbukhaariy qaala abu waa'il wuxuu yidhi khadabanaa camaarun camaar binu yaasir baa khudba noo aqriyey fa awjaza khudbadii buu soo gaabiyey wa ablaqa laakiin wuu ku xeel dheeraaday khudbo gaabanoo laakiin baliiqa oo macnaheedu aad u xeel dheer yahay buu noo aqriyey falamaa nazala markuu soo degey qulnaa waxaan u nidhi yaa abalyaqdaan waa kunyadii camaar wey laqad ablaqta khudbadii waad ku xeel dheeratay khudbo baliiqo oho macaan baad akrisay wa awjasta laakiin waad nagu gaabisay falow kunta tanafasta maxaad u dheerayn weyda xoogaa faqaala wuxuu yidhi innii anigu samictu rasuulallahi baan maqlay sala allahu alayh wasalam yaquulu asagoo leh ina duula salaati rajuli ninka salaadiisa dhirirkeeda iyo wa qisara khudbatihi khudbadiisa gaabnideedu ma'inatun calaamo weeye min fiqihi fahamkiisa oo diinta uu fahamsay calaamo u tahay ninku mar hadduu xoogaa yacni khudbada uu baliiq ka dhigo uu soo gaabiyo salaadana xoogaa uu yar dheereeyo waa fiqhu diin buu leeyahy ninkaa diintuu fahamsan yahay fa adiilu salaata salaada dheereeya waqsulu lkhudbata khudbadana gaabiya wa ina min albayaani caddaynta farada badana sixran wey waa sixir ay ina min albayaani la sixran caddaynta farada badan iyo fasaaxada farada badan xoogaa noocu sixir bay leedahay oo dee dadkii bay sii jeedinaysaa wey rawahu muslim axmed can jaabir radi allahu canhu qaal kaana nabiyu wuxuu aha sala allahu alayh wasalam idaa khadaba nabigu markuu khudbo akrinayo ixmarad caynaah labadiisa indhood baa guduudanayay wa calaa sawtahu sawtkiisuna kor buu u kacay washtadda qalabu caradiisaa darnaanaysa xataa kaanahu waa isagoo mundiru jeyshin ciidan u digayo nin ciidan soo qayliyey oo cadow intuu soo arkay ciidankiisa u digayaad moodaa yaquulu leh mundirkaasoo yaquulu leh sabbaxakum wa masaakum war cadowgii baa idinku waabariistay subxuu idin weeraraya waa idin galab galabtii buu rabaa idin soo weeraro wa yaquulu nabigu wuxuu odhan jiray bucistu waxaa waa lay soo saaray ana aniga iyo wa saacatu saacadda qiyaama ka haatayn labada farood anagoo awo saacadda qiyaama waxba igama dambayso nebiyu aakhiri zamaan baaba leeyaha nabigeenna marka saacadda qiyaama waxbaba igama dambayso saasuu nabigu leeyahy waa de labadaa farood buu nabigu saa isu rahayay wuxuu yidhi saasaan isu daba joognaaye haddana kun iyo afar boqol iyo xoogaa baa lasii maraya qarnigii shan iyo tobnaad baa lagu jiraa saacaddii hadda waaba dhowdahan male waxba kama dhiman wa yaqrunu bayna isbiceyhi labadiisa farood buu nabigu xidhiidhinayey asabaabata waalwustaa farta sabaabada la yidhaahdo iyo middaa fardhaxada la yidhahdo dheer labadaasuu nabigu saa u yani saa u xidhiidhinayay وyqul markaasu nabg wuxu dhahay ama bacdu faina khayr اxadiiث hadal la sheegay wax u khayr badan kitaab اllah ilahay kitaabkiisa وkhayr اhadyi hadyi yani wax la isi siiyo laysu hadiyeeyena wax u khayr badan hadyu mxamed nebi mxamed sunadiisi iyo diintiisii salى اllahu عalayhi wasalam wa shar اumuur umuur waxa ugu shar badan muxdathaatuha waxa la soo derisiyo dib lagala yimi waa waxaa shareecada khilaafsanay hadda aan ka sheekaynin waa waxa dadkii wanaagsanaaye islaamka ahaa wadadoodii dhinac marsan ee gaarka a weeye waxa muxdath ka hele la yimiyo diinta aan salka kulahayn wa kullu bidcatin bidca kulliga dalaalatun baadi wey wax diinta garab socdo yani ka yani lagu soo dariyey kulligii waa baadi uma yaquul nabigu wuxuu lahaa markaasuu wuxuu odhanayey ana awlaa bikulli mu'minin min nafsi ana anigaa awlaa uga owleysan bikulli mu'minin qof kastaoo mu'mina min nafsihi naftiisa inuu naftiisa iga jeclaado anaa uga owleysan wey annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim baa ilaha yidhi naftooda naftaada inaad nabiga ka jeclaato waajibu ku yahay siin cumar baa wuxuu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam naftayda ma ogiye wax kaleo dhan waan kaa jeclay wixii addunyada yaal weli jeceelkaagu waa welibu nabi ku yidhi haddaadan naftaada iga jeclaan markaasu wuxuu yidhi hadda naftaydana waan kaa jeclay rasuulka ilaahayo alaana yaa cumar buu yidhi alaana yaa cumar hadduu iimaankaagii kaamil noqday marka naftaada waa inaad ka jeclaato nabiga man taraka maalan maal ninkii ka tago faliehli ehelkiisaa dhaxlaayo anigu waxba kuma falaayu nabigu leeyay waman taraka daynan dayn ninkii ka tago ow dayaacan ninkii ka tago carruur yar yar oho hallaabayso fa ilaya wa calaya fa ilaya carruurta anaa weli u aho anaa aruurinayo wa calaya dayntana anaa bixinayo nabigu leey muminiintii daynta ay ka tageen anaa bixinayo rawahu muslim wanisaa-i can cabdillahi radi allahu canhu qaal callamana nebiyu nabigu wuxuuna baray sal la alay waslam khudbata alxaaja markaad dan leedahay khudbada la akriyo ya nikaaxa iyo marka meel isugu yimaado iyo khudbooyinka la akriyo khudbatulxaaja layidhaha alxamdu lilahi nastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wa sayi'aati acmaalina man yahdihi illahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allahu waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh uma yaqra' nabigu wuxuu aqrinaya alaaa aayaat saddex aayadood yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allah xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ila wa antum muslimuun ya ayuha annaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida وخلق منها زوجها الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الآية صدحda aayadbu markaa nabigu ku bilaabanayay markaa bacdigeed bu mawduucaas uu doonayo yuu markaa gelaya wy rawaahu lkhamsatu ila lbukhaariya ay walafdu nisaa'i an binti yani walafdu ayahay linnisaa'i baa iskala dhig oo ay lafdiga nisaa'i baa wariyey wy an bint yani can binti waxaa laga wariyay oo lixaarisata bini nucmaan usugnaad uu dhalay radia allahu canhuma qaalat waxay tihi gabadhaas maa xafidtu qaaf suuradda qaaf la yidhaha ma aana xifdinin ilaa min fii rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam nabiga afkiisa umaan suuraddaa ka xifdiyeysa saxaabtu waxay dad fahmo badan waaye yakhdubu bihaa kula jumcatin jumco kastuu nabigu akrin jiray suuradda qaafo markaas nabiga umaan ka xifdiye dhegeysigii aan ka dhegaysanayo maan qabtay leeda gabadhaas ya qaalad waxay tidhi wa kaana tanawurunaa wa tanawuru rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam waaxidan buu ahaa ya kaana wuxuu ahaa aye tanawurkaan hadda macnaha waxaa laleeyahay yani waa itisaalka nuurka iyo iimaanka oo xagga qalbiga iyo laga xidhiidho annaga fahamka anaga iyo iimaamka anagu iyo kii nabiga sala allahu alayhi wasalam waaxid buu ahaa w yani nuurka nabigaan ka qaadanay calayhi salaatu wasalaam iyo fahmi ya markaasu wax alla wuxuu sheegaba saasay korka uga qabanayna asxaabta asxaabta sida cajaladeenna wax u duubtoo kale waxba uga fakanaynin saasoo kale ahaayeeno waxay iyagu dhegaystaan bas hal mar ah umay saa u qabanaya dad ilahay ka baqay bay ahaayen wa kaanad waxay ahayd tanawurunaa iyo wa tanawuru rasulillahi sal alay slam waaxidan hal miduu ahaa wey tanawurka waa fahmigaa loo jeeda ya tushiiru waxay ishaaraysaa ilaa tamaami fahmiha wa shiddati dakaa'iha wa surcati xifdiha xifdigeeda iyo fahmigeeda yani midka nabiga xataa saarat fi haada qariibatan min anabiy sal alay slam kii nabiga unbaan ba ahayn bay leedahay anagu fahmigii nabiga iyo xifdigiisa oo kalean lahayn oo wuxuu sheegaba korkaa laga qabanaya rawaahu muslim abu daawud can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal kullu khudbatin khudba kulligeed laysa fiiha tashahudun tashahud aan lagu soo qaadin fahiya kalyada jadma kalyadi fahiya ayadu kalyadi gacan bay la mid tahay aljadmaa oo juudaan qabto gacan cudurkan juudaanka la yidhaha hadduu gacanta ku dhaco way angegi soo maa gacantaasoo kale u angegi way khudbada haddaan tashahud lagu darin way mar alle markaas khudbada yani xamdiga iyo tashahudka iyo salliga inaad ku furfurato saa way khudbada ku wanaagsananaysa rawa saxabu sunan salaat ljumca qaala cumar wuxuu yihi radi allahu canhu salaat ljumcati ragcataan jumcadu waa laba ragcadood wa salaatulfidri ciidulfidriguna ragcataani wa salaatulalxaa ciidda ciiduladxaa la yidhahdana waa carafadii waa laba ragcadood ragcataani wey wa salaatu safari safarka salaadiisana waa qasriga salaadii ruwaaciyadoo la gaabinaya ragcataani wey tamaamun saasay taam ku yihiin qayna qasrin saasayba taam ku yihiin wey calaa lisaani muxamed sala allahu alayhi wasalama nebi maxamed lisaankiisayna kusugaa ku sugnaatay wey rawahu nisaa-i axmed ibni maaja marka hadda inta kale saa unbay ahaayeen yani salaada safarkana waa qasri dee oo qofka musaafirka inuu laba ragcadood tukado salaadii rubaaciga ahayd taasaa looga dhigay wey welinisaa'i wa turmidi man adraka ninkii haleela min salaatiljumcati jumcada salaadeeda ragcatan hal ragcad ninkii kasoo gaaro faqad adraka salaata salaada u haleela walidaar qudmiyi man adraka min aljumcati ninkii kasoo gaara ragcatan falyusalli ilayha ukhra mid kale ha ku daro jumcada ragcadun baa lagu haleelaa haddaad ragcad kasoo gaarto rukuuca haddaad kasoo xirato iyo wixii ka horreeyey bas ragcad ragcad kale unbaad ku daray jumcada waa saxiix laakiin imaamka marku rukuuci dambe kasoo toosa haddaad kusoo gaarto kaa tagtay jumcadii khalaas waxaa la yidhaha markaasoo kale waa meesha la yidhaha sallaa maa nawa wanawa maa sallaa ya haddaad atixiyaadka asagoo ku jira jumcada atixiyaadka ugu dambey asagoo ku jira kusoo gaarta ama markuu rukuuci kasoo kacay samiica allahu liman xamida u yiri baad kusoo gaartay iyo sujuudihii iyo jumcaad xiranaysaa laakiin duhur baa tukan ya sallaa maa nawaa wuxuusan niyoonin buu tukanayaa marka hore jumcuu xidhanayaa duhur baa tukan afar ragcadood ya wa nawaa maa salla wuxuuna tukanayninna wuu niyoonayaayo waaya wahaakada waman faatadu ninkay ka tagto an ragcataani labadii ragcadoodba falyusalli arbacan afar ha iska tukado ya jumca hadday kaa tagto jumca lama qaleeya duhur baa la qaleeya ya duhurun baa la qaleeya jumcadeeda adduun baa lagu tukada bas marka hadday kaa tagto jumcadu duhur baad qaleynaysa duhur baad tukanaysa hadduu waktigiisi aa joogo haddii in yani oka haddii uu yani adda yahay addanibaad ku tukan oo waxaad la jama haddaba haddaad haddii jumcadiiba la tukaday hadhow yaa jumca kale la tukani masaajida dhan laga tukayey hal maran baa la gale haddaad soo habsaantay duhur iska tukan markaas waa duhur adda ah haddii duhurkii dhammaan waktigiisii baxayna hadhow duhur maad qadlayn jumca lama qadleeye can ibni cabaas radi allahu canhum an nabiy sal lay slam kaana wuxuu anagu yaqra'u mid akriyay fi salaati ljumcati salaada jumcada wuxuu ku akrin jiray suurat aljumuca haya suurat ljumucuna wuu ku akrin jiray iyo wlmunaafiqiin suurat munaafiqiin ya labadaa suuradood ayuu ku tujin jiray waa sida qaalibkii ah suurado kale waa ku akrin jiray can inucmaan bin bashir radi allahu canhuma qaal kaana nebiyu wuxuu ah sal lla lay slam yaqra'u mid akriyay fi lciidayni labadii ciidood iyo wa fi ljumcati jumcada bisabxisma rabbika laclaa iyo wahal ataaka xadiisu lkhaashiya qaala wuxuu yidhi waida jamaca alciidu waljumca ciid iyo jumca hadday kulmaan fii yowmin waaxidin yaqra'u bihimaa wuu ku akrin jiray aydani fi salaatayn labada salaadood ya jumcada iyo ciidda labaduba in la tukanaya hadda kutusinaysa xadiis kutusinaa fiiri ya haddana maxaa lii leeyahay war iska jooga xataa qola waxay leeyihin jumcadii lama tukanayo duhur baa la tukan kuwaaba kasii dara waxay dheheen maalinkaas duhurna xataa lagama rabo subxi haddaad jumca haddaad ii tukato duhurna xataa lagama rabo oo maalinkaas taariku salaad baa iska joog inna lilahi waxaas hadda dad baa iska qabsanay way rabaanoo wax alla wixii la sheegaba dad baa iska rabo hadda waxaa laga yaabaa qola hadda ayaan dhawxijeen sanadka hore soo dhaafnay ciid ulabxaa ciidan ciid ulabxaa ee horteenna ah iyo jumcada isku hogaag isku hagaagay sanadkan soo dhaafnay qola waxay sheegayeen laba tukanayo intay yidhahdeen masaajidan ay yidhahdeen way markay ka hor imaadeen waa laga tukaday ay ku diideen qoladii malaha in wax badan bay sameeyeen mukhaalafaad in lagu ceebiyey ka yaabeen waxay dheen waan tukanaynaa jumcadii qolaa ka xanaaqday dheen waad waalan tahay waa ka tegey qaar ba iskaga tegeyba oon la tukani bal ka war ya duhurkiina hadday rabaan waa iskaga tageenba qaar duhurka xataa lama tukanaya le aka marka haddee labadiiba waa lagu tukanaya aka labaduba waa ku akrin jiray nabigu saasuu lagu leeyay can abi hurayrata radi allahu canhu an nabi sal ly slam qaal idaa sallaytum haddaad tukanaysaan bacda aljumcati fasalluu arbacan waa raatibadii jumcada jumcada ka dambaysay afar ragcadood tukada rawaa haadihi halaaa saddex lama waxaa wariyay alsunan hamsa ila lbukhaari muslim iyo asxaabu sunan baa wariyey wataqadama fi rawaatib waxaa noogu soo hormaray kaana laa yusallii bacda aljumcati xataa yansarifa fa yusallii ragcatayn fii beyti wa saxaabi la arka wuxuu arkay buu ka warramayaae nabigu mar guriguu tegi jiray oo markaasuu laba ragcadood ka tukan jiray ama afar ragcadood jumcada jumcada iyo duhurku waa isku raatibo duhurkusoo afar ka horraysa afar ka dambaysa ma lahayn jumcaduna saasoo kale tan rawaatibtii duhurka oo kale un wruwiya can cabdillahi radi allahu canhu anahu kaana yusallii qabla aljumcati arbacan wa bacdahana arbacan cabdillahi ibni mascuud jumcada afar buu ka hormarin jiray afarna waa ka damayn jiray rawahu tirmidi faslu raabi aadaabi alkhadiibi walxaadiriin ninka khadiibka ee khudbada akrinayo aadaabta laga doonayo hiyo alguslu inuu qabaysto weeye watajamul inuu isi soo qurxiyo watadayub wax udgoon buu isku soo shubayaa walitikaac calaa naxwi casan ul iyo wax la mida waa inuu cuskado waistiqbaalu lqowm qowmka inuu qaabilo weeye dadka ka soo horjeesado wasalaamu calayhim wuu salaamayaa markuu mimbarka fuulayo wasakiinatu iyo walwaqaar deganaan yaa laga doonayaa deganaan iyo heybad waalihtimaamu waa inuu ihtimaam iyo qasadka siiyo fii ilqaa'i alkhudba khudbada bixinteeda biusluubin usluub waa inuu ku bixiyo yafhamuhu lxaadiruun dadka xaadiriinta ay fahmayaan khudbada markuu bixinayo usluub wanaagsan baa la rabaa inuu u bixiyo khadiibka oo yani alfaad yani fudud buu ku cabirayaa tacbiir dhow oo dadku fahmayaana wuu ku cabirayaa sida yani ugu fudud oo looga faa'iidaysan karo khudbada ayuu ku samaynayaa aadaabtaasoo dhan qofka khadiibka oo khudbada akrinaya laga doonaya kuwa xaadiriinta ee khudbada soo xaadirayo ayaguna aadaab baa laga rabaa inay isi soo qurxiyaan inay soo qabaystaan wax udgoon inay isku soo shubaan dhar qurux badan inay soo xirtaan tartiib inay usoo socdaan markay masaajidaan waa in loo soo kallaho aroortii masaajidkaay usoo kallahaan waa inayna iscidhiidhiin oo dadka yacni ay iskor fuulin oo yacni dadka ka horreeyay aysan dhimin khadiibka waa inay u dhowaadaan hadday soo hormaraan oo meesha u bannaan tahay waa inay khadiibka u dhowaadaan wa salaatu ragcatayni qabla juluusihi haddii yacni masaajidka markuu soo galo walow khadiibkuwa khudbada ha akrinayee laba ragcadood baa la rabaa inuu tukado oo taxiyatulmasjid ah insaad baa laga doonayaa lilkhadiib khudbada inuu dhegeysta la rabaa wax kale inuu isku mashquuliyo ma aha markii khudbadu socoto waa inuu dheg raariciyo qalbigiisa si fiican u furo oo yacni uu dhegaysto khudbada wey can cabdillaahi bni salaam waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu salaam samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul nabigoolaan maqlay buu yihi cala almimbari mimbarka dushiisa asagoo saaran fii yowmi aljumca maa calaa axadikum maa calaa axadikum axadkiin dushiina ma ahaanin aayahay wax dhiba ma ahaanin low ishtaraa sawbayni laba mar hadduu iska soo iibsado liyowmi ljumcati maalinka jumcada wuu isoo iibsado siwaa sawbi mihanatihi marada uu ku shaqaysanayo ku adeeganayo aan ahayn wey qofku yacni hadduu heli karo ha iska samaysto laba maro oo maalinkaa jumcada uu ku tukado oo dharka kaleeta ee uu ku shaqaysanayo ee yacni shaqada uu ku wada aan ahayn wey hadday u sahlanaato wey liannahu yacni jumcuhu waa ciidul usbuuc weeyaho isbuuci ciidda weeyaho in laysa soo qurxiyo maalinkaas oo dhar yar nadiifa iyo dhar yar qurux badan aad soo xirato waa shay wanaagsan rawaahu ibn maajah baa wariyey wa abu daawuud can ilxakam waxaa laga wariyey bnu xadinin alkurfiyi radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi shahidna aljumca jumco ayaan joognay buuhi maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama faqaama nabigu waa istaagay mutaki'an mutawakki'an asagoo yacni cuskan oo ku taagan calaa casan ul aw qawsin ama qaansa abuyuu nabigu saa u cuskaday wey inaad wax ku istaagto sidaa u cuskato way fiican tahay waa sunno markaa khudbada akrinaysa wey faxamid allaha ilaahay buu mahadiyey wa afnaa calayhi ilaahay buu ammaanay nabigu bikalimaatin buu ku ammaanay khafiifaatin oo fudud dayibaatin oo wan wanaagsan mubaarakaatin oo la barakeeyey uma qaala wuxuu yidhi ayuha nnaasu dadow innakum adinku lan tudiiquu ma kari kartaan walan tafcaluu mana yeeli kartaan kulla maa umirtum bihi wax alla wixii laydin amroo dhan inaad fulisaan ma kari kartaan mana yeeli kartaan walaakin sadiduu wa abshiruu buu nabigu walaakin sadiduu sawaabka iyo xaqa raadiya wa abshiruu bishaaraysta toosnaada oo sadaadka iyo iyo xaqa raadiya ku toosnaada wa abshiruu bishaaraysta wey shayga yacni aada samaynaysaan oo khayrka haba yaraadee in ajir weyn laydinka siinayo ku bishaaraysta rawaahu abu daawuud wa axmed wasaxaxahu ibnu sakni ayaa xadiidka saxiix yeelay can abi saciid alkhudri waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal ina nabiya sala allahu calayhi wasalama jalasa wuu fadhiistay daata yowmin cala almimbar maalin buu nabigu mimbarka ku fadhiistay wa jalasnaa xawlahu annagana gaararkiisaan fadhiisanay aya gaararkiisa ayaan fadhiisanay nanduru ilayhi annagoo fiirinayno dee khudbadiisi baa la sugayaa w khudbadiisi waa sunna dee inuu yacni khadiibku soo jeesado dadkuna ay ka soo horjeesadaan o ay qaabilaan rawaahu sheekhaan can jaabir radi allahu canhu qaal kaana nabiyu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa sacida almimbara mimbarka markuu koro sallama dadkuu salaami jiray wey sallama cala alxaadiriin yacni dadka xaadiriinta ah ayuu salaami jiray si ruux yimid oo kalete weeyo markuu mimbarka ku istaago dadka soo qaabilo ayuu salaamaya rawaahu sheekhaan rawaahu ibnu maajah iyo washaaficiyu can anas waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal uqiimati salaatu salaadii baa la aqimay faakada rajulu nin baa wuxuu qabtay biyadi nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga ayuu gacanta ku qabtay salaaddii markii la aqimay nabigu salaadda uu xidhan lahaa uu xiraabka gelaya ayaa nin gacanta qabtay oo xagguu la istaagay danbuu u sheeganaya famaa zaala kama zuulin yukallimuhu nabiga inuu la hadlayo xataa nacasa bacdu alqowm ilaa dadkii salaada u taagnaa qaar ayba lulmoodeen ay lulmoodeen waa la iska sugayaa dhimale imaamka haddii salaaddii ayadoo la aqimay yani xaaje ay ku timaado imaamka waa la iska sugaya waa la taagnaanaya maalin maalmaha ka mida nabigu calayhi salaatu wasalaam markii salaadii la aqimay ee min mixraabkii uu soo galay ayuu laabtay ya makaanakum intuu yidhi halkiina iska taagnaada ayuu gurigiisa ku laabtay biyuu isku soo shubay nabigu waa soo qabaystay isagoo biyo ka daadanaya markaa soo baxay intaana waa la taagnaa dadka iska sugayo rawaahu tirmidi baa wariye saxaaxahu waliasxaabi sunan kaana nabiyu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yatakalamu bilxaaja dan haddii uu arko yacni wuu ku hadli jiray idaa nazala min cala almimbar mimbarka markuu ka soo dego nabigu mimbarka markuu ka soo dego haddii qof wax weydiiyo ama yacni wax uu arko wuu hadli jiray nebigu waxna dadka waa weydiin jiray wey ya yani hadalku kama xirnay wey nebigu wax ma dhibayo hadalka haddii uu markuu mimbar ka soo dego salaada iyo yacni khudbada way xidhiidhayaan laakiin wixii xaajo ahoo soo deristo waa la waa la fulinaya khudbada dhexdeedaaba haddii wax ku yimaadaan yaa la fulinaya khudbadana meeshaun bay kasii soconaysaa ma go-aysay halkin baa laga waday ya nin acraabiha nabiga u yimi asagoo khudba akrinayo markaasuu wuxuu yihi rasuulka ilaahay ow ibar wixii ilaahay ku baray xagguu la istaagay nabigu ugu tegay intii kursi loo dhigay iyuu ninkii tacliimiyo cabaar buu wax u sheegay markaa kadibna khudbadii buu kusoo noqday meeshiisii buu kasii waday can jaabir waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal jaabir bn cabdillaahi jaa-a sulaykun sulayg ninka la yimaadaa yimid alkadfaaniyu ee reer kadfaani loo nisbeeyey yowma aljumca wanabiyu walxaal annabiyu sal alla alayh wasalam yakdubu uu khudba akrinayay fa jalasa wuu iska fadhiistay masaajidka markuu soo galay isagoon yaani sunnadii tukanin ayuu fadhiistay fa qaala wuxuu yidhi nabigu lahu lisulayg baa wuxuu yidhi yaa sulayku sulaygow qum istaagoo farkac ragcatayni laba ragcadood tuko fasalli ragcatayn watajawaz fiihimaa soona gaabiyo inta waajibkaa kusoo gaabsan way faatixada iyo intaasu kusoo gaabsanaya waajibaadka waa la takfiifinaya uma qaala wuxuu yidhi nabigu idaa jaa axadukum axadkiin hadduu yimaado yowma aljumcati walimaamu walxaal alimaamuna yakhdubu uu khudba akrinayo falyarkac ragcatayni laba ragcadood ha tukado walyatajawaz fiihimaa ha gaabiyo yuusa dheeraynay ha soo gaabsado rawahu lhams can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaala wuxuu yihi nabigu man tawada'a ninkii weysaysto oo fa axsana alwudu'a weysada wanaajiyo uma ata aljumcata jumcada yimaado oo fadanaa soo dhowaado min alkhadiibi khadiibka usoo dhowaado wastamaca dhegaysto oo wa anstata dheg raariciyo khudbada intuu dhegaysto si fiicanna u dheg raariciyo gufira lahu waa loo dhaafayaa maa baynahu wa bayna aljumca jumcadaas uu joogay iyo jumcadii ka horreysay ee tagtay intii udhexaysaa loo dhaafayaa iyo wa ziyaadatu halaaata ayaamin saddex berina waa loogu daray tobankaa beri baa yacni yaa dembigiisa loo dhaafaya kafaara gud ay u noqonaysaa hadduu aadaabta masaajidka usoo fariisto way khudbadana ku dhegeysto waman masal xasaa qaruurax ninkii taabta khudbadoo la akrinaya ninkii wax ku ciyaaro faqad laqaa laqwi buu la yimid ninkaas hadda qofku hadduu laqwi la yimaadona waxaa manaa waa ka maqan oo ka ka halaabaya jumcada sawaabkeedii baa ka halaabaya ya faqad laqaa laqwigu la yimid wey waman laqaa falaa jumcata lah ninkii laqwi la yimaadana dee jumcadii sawaabkeedii baa ka baaba'aya wa saara duhran bay ka noqonaysaa waa lixadiidi axmed waman qaala ninkii yidhaahda sah aamus nin buu la hadlay khudbadii oo socoto faqad takallama wuu hadlay waman takallama ninkii hadlana falaa jumcata lah fa fiihi waxaa ku sugan xadiidkan taxriimu lkalaami hadalka xaaraannimadiisa mutlaqanba waqta alkhudba wa calayhi malik wain lam yusmax yaanba la maqline inuu hadlaba lama ogolo wa qaala xanafiyatu inahu makruuh taxriiman wain lam yusmac wa qaala axmed imaamu axmed wuxuu yidhi inahu yaxrumu cala alqariibi duuna kayrihi qofka khadiibka u dhoweey imaamka agtiisa fadhiyo hadalka xaaraan buu ka yahy lakin ninkii ka fog wuu iska hadli karaa wa qaala shaaficiyatu waxay yidhahdeen inahu makruuh tanziihan waa yacni karaahatu tanzihi weeye oo hadda khudbada ku buri mayse laakin waa laga fiican yahay hadalkaas tanziihan weeye liman yasmacu ninka khudbada dhegaysanayo waa ninkii maqlaya qadiimka hadalkiisa wa ilaa ninka aan khudbada maqlayna falaa karaahata karaahaba maaha wuxuu dhegaystaba ma lehe maba maqla hadalkii qadiimka wa haada kulluhu marka sidaa laleeyahay idaa lam takun daruura daruura haddayna ahayn weeye lilkalaami ka taxdiiri min caqrabin iyo wakayrihi qof khadiib dadkii khudbada sugayay oo meeshii fadhiya waaad waxaad aragtay bahal kusoo socdo ya hangarala kusoo xamaaranayaaad aragtay inuu qaniino doonayo war war iska qabaadee maxaaraan maa markaas xayl qofka muslimka inaad dhibka oga digto waaba shay waajiba sooma ya wailaa wajaba waajib bay noqonaysaa ka nahyi cani lmunkar qof xumaan samaynaya haddaa aragtana waa nahyinaysaa war waxaa ma banaanay jooji baad leed khudbadii oo socoto waaya waqad yundabu lkalaamu kalaamku inuu sunno noqdaaba laga yaabaa ka radi salaami haddii lagu salaamo waa radinaysa watasmid alcaadisi adinkoo khudbada dhegaysanaya qof hindhoosooday alxamdulilah buu yidhi arxamuka allah baad leed wasalaatu cala nabiyi weeye sala allahu alayhi wasalam idaa samica ismahu nabiga magaciisa markuu maqlo nabiga magaciisa markuu maqlo salliguu la imaanaya allahuma salli calaa sayidina maxamed buu leey ya oo marka hadalka la diidayo maaha hadalka la diidayo maaha khadiibkii baaba khudbada akriyay oo amar buuba ku duldhigayo aayadii buu kugu dul akriyo yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimu bal waa sallinaysaa markaas seed u aamus ya dadda waxay leeyihiin khudbadii oo socoto yacni markii saasoo kale salliga nabiga iyo yani taraxumka yani iyo taradiga loo samaynayo yani a'imadii khulafadii nabiga iyo maxaa loo hadlayaa khudbada hala aamusaa la yidhi hala aamusa ya markaana kale hadalku waaba madluub bal haddii saasoo kale aayada lagugu dul akriyo dee waaba amru nadbi inaad la imaato aa lagaa doonayaaba ya wa su-aaluljannati wey jannaad yani su-aalanaysaa watacawudu min annaari wa idaa samica ismahumaa hadduu khadiibku khudbada kusoo qaada jannada iyo axwaasheeda ilaahay weydiiso allahuma inaa nasaluka aljanna baad leedahay hadalka lama diidaya markaas hadduu cadaabka iyo axwaashiisa kusoo qaadana ilahay baad ka magangeli allahuma inaa nacuudu bika min annaar waidaa araada hadduu doono marka iskaata man yatakalam wadaca isbicahu calaa fiihi faqad adigu inaad hadashaada ma doonaysa laakiin qof hadlayaad aragta aamus miyaa dihi maya waa dihi qofka aduu ishaari war aamus yani khudbada laguma hadlaad leedahay ishaaraad ku aamusiinaysaa ma ogiya aamus ma dhehaysa qofka haddii wax kaloo laakiin dembi aad ku aragto oo ma khalad oo uu sameeyey waad u sheegay markaas oo iyado munkarka lama ogola rawaahu tirmidi wa muslim wa canhu waxaa laga wariyey can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sal lau alay wasalam qaala wuxuu nabigu idaa qulta haddii aad tidhahdo lisaaxibika saaxiibkaagi waa ninkii ku garab fadhiyay yowma aljumcati ansid aamus walimaamu walxaal alimaamuna yaqdubu uu khudba aqrinayo faqad laqowta laqwi baad la timid wey gef baad la timid ay haddaad laqwi la timidna khudbadaadi waxbaa galay rawahu lhamsa can cabdillahi bni camr radia allahu canhuma can nabiy sal lla alay wasalam qaal yaxduru ljumca jumcada waxaa soo xaadiraya alaaatu nafarin saddex qof wey dadka jumcada xaadirayo saddex qaybood un bay noqon rajulun xadarahaa qof jumcadii buu soo xaadiro oo imaaday yalquu asagoo laqwi la imaanayo khudbadii masaajidkii buu yimid markaasuu waxaan loo baahnayn buu dhex gelaya wa huwa xadhu minha kaas jumcada waxa uu ka helaya dheefta uu ka helaya waa dembiga un dembi unbuu meesha kala tegay wax kale uu ka qaadanaya male dheef kaleba kumale inuu ku dembaabay in wey falaysa lahu sawaab wax sawaaba male warajulun weeye ka labaad xadarahaa jumcadii buu soo xaadiray yadcuu asagoo ilaahay baryayo yas'al allah ilaahay buu baryayaayo duca unbuu mashquul ku yahay iyo adkaartii buu akrinaya khudbadiina way socotaa marka khudbada inuu dhegaystaa la rabay laakiin duca iyo adkaar buu isku mashquulinaya ay fa huwa ninkaasu rajulun weeye daca allaha ilaahay barya caza wajal in shaa hadduu doono acdaahu wuu siini wa in shaa hadduu doono ilaahay manacahu wuu diidaya waa nin baryo un la yimid wa rajulun weeye kan saddexaad qofka saddexaad xadarahaa jumcadii buu soo xaadiray biinsaatin iyo wasukuut jumcadii buu yimid asagoo aamusan oo aadaabta jumcada ilaalinayo qadiibku mar hadduu khudbadii bilaabay hadal dambe uu xidhay qiraa'aadkii wixii aad akrinaysa xaataa markii saasoo kaleeto yacni aad magaca nabiga aad maqasho ama ku salliso ama saasoo kale mooyaane waad joojinaysaa wixi aad akrinaysa insaat baad la imaanaysa waad dheg raaricinaysaa waad dhegaysanaysaa khudbada macnaheeda inaad fahamtaa la rabaa oo ku cibro qaadato ood ku camal fasho walam yatakada ninkaasu kamuuna soo tillaabsanin raqabata muslimin qof muslim ana markuu masaajidka gelayay kamuuna soo tillaabsanin masaajidka meeshii ka banaan buu ka fadhiistay markuu khudbadii la bilaabayna wuu dheg raaricinaya wuu dhegaysanaya si aadaaba walam yuudi axadan ruuxna ma uusan dhibin wey oo dadka dhibkiisana wuu iska ilaalinaya fa hiya kafaaratun ninkaa kafaaray u noqonaysaa ila aljumcati alatii taliha jumcadaa uu joogo ilaa jumcada soo socoto intii u dhaxayso iyo wa ziyaadati alaaata ayaamin saddex beri lagu daro toban beri baa loo dhaafayaa dembigiisa kafaaragud aadaabta jumcadao dhan buu kamilay ninkaas wadalika kaasna biqowlillahi tacaala ilaahay qowlkiisi weeye man jaaa bilxasana falahu cashru amhaaliha ninkaa wanaag buu la yimid wanaagana abaalmarintiisu waa maxay in toban loo laabo weeye qofka hadduu marka jumcada aadaabteedii saa u guto toban beri baa dembigiisa la dhaafaya oy kafaargud noqonaysa rawaahu abu daawuud baa wariya ibnu khusayma fii saxiixi can cabdillaahi bni busri waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi jaa rajulu nin baa yimid yatakadaa riqaaba annaasi dadka ka titilaabsanayo gadaal buu ka yimid markaasuu dadka ka titilaabsanaya yowma aljumcati maalin jumca wanabiyu sala allahu calayhi wasalama yakhdubu nabiguna khudbadii uu akrinaya faqaala lahu nabigu wuxuu u yidhi ijlis fadhiiso faqad aadayta dadkii baa dhibtay ka fadhiisay dadka saasuu nabigu ijlis faqad aadayta annaas riwaayada imaamu axmed wuxuu ku ziyaadiyey wa aanayta marka horena waa dib dhacday haddana dadkii baa dhibtay ee ka fadhiiso dadka ha dhibin meeshaas aad aada joogto un banaan iska fadhiiso rawaahu abu daawuud wanisaa-i walxaakim wasaxa weliturmidiyi man takadaa ninkii ka tillaabsada riqaabanaas dadka luquntooda yowma aljumca ittakhada wuxuu samaystay jisran wado ilaa jahanama wadadii uu jahanama u mari lahaa un wey wuxuu qardaysanaya dadka u dhex marayo o jirayo waa wadadii jahanama u mari lahaa wey marka qofku inuu iska ilaaliyo dhibkaas inuu iska ilaaliyaa la doonaya ay oo uu yani ku dhiiranin oo dadka muslimkaa dhibaatadiisa uu iska ilaaliyo lama ogole waxaa laga soo istinoonayaa hadduu qofku meel bannaan safka hore wuxuu ku arkay meel bannaan meeshaa hore oo bannaan in la buuxiyaa la rabay haddii markaa dadkan dambe ku dacatiyenu meeshaa ayna buuxinin asagoo marka wuu u gudbi karaa halkaa hore wuu buuxin karaa laakiin iyadoo meelba bannaanayn inuu dadkii dhibo soo dhex jiiro lama ogolo midda kale yacni waxaa kaloo loo ogol yahay dadka sidii qofka horey laga rabo sida imaamka iyo mu-adinka iyo ayagu meesha hore tegayo oo haddii yani halkaa horeba yani laga sugayo ayagana way dhex mari karaan dadka dembina ma ah dadkuna ma dhibsanayaan qofkii kaleo asaga sidiisa ehlufadli u aho dadku hadda inay soo dhex maraan wax dhiba aysan u arkaynina ama ay u banaynhayaanna wax dembi a ma aha laley laakiin wixii aan intaa ahayn waay dhib bay noqonaysaa dembi unbaad ka qaadaysa inaad dhex jirto dadka can ibni cumara waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nebi sal ly slam qaal idaa nacasa axadukum xadkiin hadduu lulmoodo wa huwa fi lmasjid masaajidka asagoo fadhiyo falyataxawal min majlisi meesha uu fadhiya ha ka wareego daalika oo kaasa ilaa kayrihi meel kale ha fadhiiso meeshaa shaydaankii baa kugu galae bal meeshan ka kaco meel kale fadhiiso ya wuxuu rab yani khudbaduu ku rabaa inuu ku dhaafiyo iyo khayrkii meesha ka socday rawaahu abu daawuud waxmed watirmidi walafdu imaamu tirmidi lafdigiisa wuxuu idaa nacasa axadukum hadduu lulmoodo yowma aljumca falyataxawal ha ka wareega min majlisihi meeshii uu fadhiya ha ka kaco meel kale ha fadhiiso can cabdillaahi radi allahu canhu qaal cabdullahi ibni mascuud kaana rasuulu llahi wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalam ida stawaa cala almimbar mimbarka markuu ku istaago istaqbalnaahu waan qaabilin jirnay biwujuuhina wejigaana nabiga qaabilin jirnay xaggiisa usii jeesan isaguna waana soo qaabilaya rawaahu tirmidi baa wariye ibnu maaja khaatimatun hadihi khaatima fi saacati alijaaba saacadda saacadda ijaabada la yidhaahdo oo jumcada ku jirto ayaa yacni tilmaanteedii iyo fadiiladeedii baa halkan laga gelay allatii yustajaabu ducaau fiiha ducada la ajiibaya bicaynilmadluubi baa lagugu ajiibaya waxaad ilaahay warsanaysay naftiisaa lagu siin haddii ilaahay ku waafajiya saacaddaas wixii aad ilaahay warsanaysay hadduu wax wanaagsan oo khayr ah waa lagu siin wa hiya saacatun zamaniya waa saacad zaman ah wey saacad zaman ah yani zamanka yani maalinkan socdaa layidhaha iftiinkan waa zaman soo ma zamankan yani iftiinkan maalinkoona marayo saacad yaroo ka mida un wey khafiifatun laakiin way yar tahay ka khamsi daqaa'iqa oo kale yaa lagu ishaarayabu sheekhu le shan daqiiqo oo kale camal un wey waa in yar oo laxda ah oo haddii un ilaahay ku waafajiyo un adoo wax su-aalanayo bas ka khamsi daqaa'iq kamaa fi lxadiid alawal ow saacatan saacad bay dhan tahay falakiyatin situuna daqiiqa lixdan daqiiqo kamaa fi lxadiidi haalis xadiidka saxaasadu ishaaray wa waqtuhaa waqtigeeduna min juluusi lkhadiibi khadiibku markuu fuulo cala almimbar ilaa nihaayati salaati salaaddu intay ka dhammaanaysa unbay ku jirta kamaa fi xadiidi abi muusa alashcari oo min alcasri salaada casri markii la tukaday ila alquruubi qoraxdu intay ka dhacaysa weeye kamaa fi ladayni bacdahu labada xadiis oo kasii dambaysay ishaarayaan wa xikmatu ibhaamiha maxaa loo qariyey intidaaruhaa fi kuli lyowm maalinkao dhan in la sugo weeye ka ibhaami leylati alqadri sida leylatulqadrka bisha ramadaan loogu qariyo o kale bisha dhanba in la dadaalaa la rabaa haddana saacadan ina ilaahay ku waafajiya maalinka jumcadao dhan inaad dadaashaa la dooni wa kamaa ubhima sida loo qariyo alrajulu saalix ninka wanaagsanoo ehlu khayrka ehe weliga ehe karaamada le filcibaadi addoomaha ilahay si loogu dhex qariy liyuctiqada fi kulli lcibaad addoomaha ilahay o dhan inaad khayr u ictiqaadiso ya addoon wanaagsan oo mustajaabu dacwa ahoo weli ah yaa dadka isaga dhex jiro iska dhex socdo laakiin lagama garanayo yaalo makana makana ya maxaa loo qariyey dadka dhanba inaad khayr u haddii un halkaa weeye lagu yidhaahdo wixii ka soo haro o dhan waad ihaanaysan mogta wax kalaad arka nagadaa kuwa baad leedahay kan un ma ogiye dadka ilaahay oo dhan baa raba inaad khayr u ictiqaadiso wa ya wixii aadan shar ku arag waa inaad khayr u ictiqaadiso wa kamaa ubhima alismu alacdam ismu acdamka sidii loo qariyey sagaashan iyo sagaalka ismi ee ilaahay waxaa ku jiraa lay ismi ismul acdam la yidhaahdo oo haddaad ilaahay ku barido bes ilahay ku ajiibay maxaa loo qariyey liyudcaa bilasmaai alxusnaa kulliha asmaadoo dhan ba inaad ilahay ku barido ood ku wardiso yaa lagaa rabo marka ashyaadaa la qariyey bay ka mid tahaye waayo leylatuqorka bisha ramadaan baa lagu qariyey ismulacdamka asmaada asmaa xusmaha lagu qariyey saacatu ijaabada jumcada waa la qariyey maalinka saa- jumcada saacaadkeedaa lagu qariyey qofka weliga ana dadkaa lagu dhex qariyey dadkaa unbuu ka mid yahay oo waa jinsul naas dadkaasuu ka mid yahayoo kaa unbaa lagu dhex qariyey wax yaqaano male ya axaadiidta yani tilmaamaysa ninkii la dhihi jiray khayru taabiciin uweys lqarani nabigu calayhi salaatu wasalaam sid cumaroo uu u tilmaamay maogey wax yaqaanay ma jiro ya niman reer qaran bu ahaa niman yamaniy dhinaca yamantuu ka imaanayay nabigu u tilmaamay wuxuu yidhi ninkaa uweysulqarani la yidhaahdo waa khayru taabiciin adduunyada waxaa u jooga un hooye isaga dhashay hooyadiisu baa nool oo baari uu u yahay baras baa ku dhacay oo jirkiisoo dhan baa intuu caddaaday baa ilaahay caafiyey ilaa mawdica dirhamin intii shilin shilin intii saa loo saaraa ka cad bas inta kale wuu ka bogsooy ninkaa hadduu kuu yimaado ka ducayso yuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ya waa taabici ogow nabiga muun arag sayid cumar oo khaliifkii labaad oo nabiga ah ayaa waxaa laleeyahy ka ducayso uweysulqarani haddaa aragto nin taabici ah qolo la arko halkaa dhinaca ka imaanayso wuxuu dhihi jiray maydin qolo qaraniniyiin la yidhaha reer qarani qabiilka la yidhaha maydin wax idinla wax idinkala socda ma jira qolo la arko markay halkaa kasoo xajiyaan wuu su-aali jiray maalinkii dambe ayaa qolo socotaa timid reer qarani baan hali nin uweys la yidhaahdo oo reer qarani ahoo uma almuraadi reer muraad ka sii ah oo hooye adduunyada un hooyadiis oga soo tegay oo baari u ahaayo tilmaanta nebigu dhi uu u sheegay ya ninkaas ma idinku jiraa nin qabiilkiisii oo qoladii uu ka dhashay nafteedii ah ayaa marka dadka ku jiro waa naqaanaa bu ihi kaas waa midkii maskiinka ahaa ee waxbana aan haysanine calalaha xunxunka qaba meesha waa naqaanaa bu ihi waa mid maskiin oo jooga ya raxmo ogida inkaan qabe saasaa nabiga u yidhi calayhi salaatu wasalaam ninkaa ka ducayso ninkii markuu xajkii kasoo laabtay si usoo ordayay waysulqarani u yimid ii duce waxaa sheegaysa waa macdaama hadda xajkii ka yimid oo camal fiican ka yimid noo duce dhulkii barakaysnaayo waxaa iska dhaafeen noo duce noo duce marka wuu fahmay wuxuu yidhi ma cumar bin khadaab baad aragta markaasuu yidhi nacam wuu garta marka in lasoo tilmaamay waa lagu soo jaajuda awal waxa yaqaanay ma jirin bas wuu u duceeyaa layidhi markuu u duceeyey waysulqarani waa dhaqaaqay un meel markiibaa u dambeysay faqaala wuxuu yidhi fiihi jumcada waxaa ku sugan saacatun saacad laa yuwaafiqa uusa waafaqayna cabdun muslimin addoon muslima walxaal huwa qaa'imun isagoo taagan oo yusallii tukanayo yas'alu llaha shay-an ilaahay wax weydiisanaya ilaa acdaahu ilaahay wuu siinaya iyahu wax uu warsanayo wa ashaara biyadihi nabigu gacantiisuu ku ishaaray yuqalilhaa isagoo yaraynayo laakiin aad bay u yar tahay wey qofkii la waafajiyo saacaddaasna way yar tahay yahay waa wax yaroo ladiifa wey rawaahu lhamsatu ila aba daawuud can abi muusa radi allahu canhu qaala samictu rasuula llahi sal alay waslam yaquul hiya maa bayna an yajlisa alimaamu saacatu ijaabadu markuu imaamku ku fadhiisto mimbarka ilaa an tuqda salaatu salaada intii la dhameeyey intaa udhexaysa wey intaasaa la rabaa qalbi xaadira iyo aadaab fiican inaad ku fadhiisato wey markuu khadiibku kusoo istaaga mimbarka rawaahu muslim wa abu daawuud watirmidi walafduhu imaamu tirmidi lafdigiisa waxaa ina fi ljumca jumcada waxaa ku jira saacatan saacad laa yas'alu llaha alcabdu addoonku ilaahay uusan weydiisanina fiiha figeeda shay-an ilaa aataahu uu siinaya iyaah ilaa aataahu acdaahu wuu siinaya iyaahu waxa uu warsanayay qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah ayu saacatin hiya waa saacadde saacaddaasaan ka faa'iidaysanay qaala wuxuu yidhi nabigu xiina tuqaamu salaatu ila alinsiraafi minha salaadda markii la aqimo iyo inta laga baxayo waa inta lagu jiro un salaadda inta lagu jiro can jaabir waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabi sal ly waslam qaal yowmu ljumcati jumcada maalinkeedu sintaa cashrata saaca waa laba iyo toban saacadood minhaa saacatun baa ku jirta rawaahu abu daawuud wnisaa'iy walxaakim wasaxahu can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal lay waslam qaal khayru yowmin maalin midka u khayr badan dalacad fiihi shamsu qoraxdu ay soo dhalatay yowmu ljumcati wey fiihi maalinka jumcada khuliqa aadamu nebi aadam la abuuray wa fiihi fii yowmi ljumcati baa udkhila aljannata jannada la geliyay wa fiihi fii yowmi ljumcati baa uhbida minhaa jannada laga soo laga soo hoobiye laga soo dejiyey wey wa fiihi fii yowmi ljumcati saacatun baa ahaatay laa yuwaafiquhaa cabdun muslimun addoon muslima uusan waafaqayna yusallii yani tukanayo yas'alu llaha ilaahay weydiisanaya fiiha figeeda shay-an ilaa actaahu ilaahay wuu siinaya iyaa qaala abu hurayrata wuxuu yidhi falaqiitu waxaan la kulmay cabdullaahi bnu salaam ninka cabdullaahi bnu salaam ahaa nimankii yani yahuuddaabu ka mid ahay kitaabka inuu ka mid ahay cabdullaahi bnu salaam baan la kulmay buu ihi fadakartu lahu waan u sheegay hada alxadiid faqaala wuxu uhi cabdullaahi bnu salaam ana aclamu tilka saaca anigu saacaddaa waan waan qaanaa bu meesha ay jumcada kaga jirto saacaddaas waan garanayaa faqultu waxaan idhi buu yidhi akhbirnii biha ii sheeg baan idhi bu yhi abu hurayre haddaan ahay walaa tadananna biha calaya war haygala bakiiliniyow ii sheeg ya akhbirnii biha walaa tadinanna biha calaya ha igala bakiilin ee ii faa'iide ii sheeg qaala wuxuu yidhi hiya bacda alcasri wey salaada casri markaad tukato ilaa an taqruba shamsu qoraxdu intay ka dhacayso saacaddaa wey ka faa'iideyso waa saacaddii nebi aadam la abuuray ilahay ushe aakhiru saacati yowmljumcaha u dumaysa faqultu waxaan idhi kayfa takuunu say u ahaanaysaa bacda alcasri salaada casri baxdigeed say u noqon kartaa waqad qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuuba yidhi laa yuwaafiquha cabdun muslimun wahuwa yusalli isagoo tukanayaa la sheegay bacda salaat alcasrina waa waqtiyihii la yidhi salaada sunada lama tukanayo oo ilaa qoraxdu ka dhacdee lafdiga xadiidkana waxaa ku soo arortay wahuwa yusalli say ku suuroobi wa tilka taas asaacatu saacadda ana laa yusallaa fiiha maba la tukadee faqaala cabdullaahi bnu salaam wuxuu yidhi alaysa miyuusan ahayn sha'nigu qad qaala rasuulullahi rasuulka ilaahay mid uu yidhi sala allahu alayhi wasalam man jalasa ninkii fadhiisto yantadiru salaata salaad isagoo sugayo fa huwa fii salaati soo nabigu ma dhihin ninkii salaad markuu tukada iska fadhiisto isagoo salaadii kale sugayo fa huwa fii salaatin buu ku jiraa ninkaas soo nabigu ma dhihin qultu waxaa idhi balaa qaala wuxuu ihi fa huwa daaka salaadda lagu sheegi waa taas de ya salaadda casri markaad tukato haddaad meeshaad i fadhido nin salaad ku jiraad la mid tahay ee yacni naskuyu xaggaa kuula dabagedoomayna dhaca ka fiiriyo salaad baad ku dhex jirtaa bacda casri markaad salaadda casri markaad tukato ilaa qoraxdu ka dhacdo fadhi oo saacaddaas ugwey haya halkaasaad ka helaysaa marxaba marka maalinka saacadaheedoo dhan baa lagu tilmaamaa laakiin waxa ugu ugu nas badan oo ugu yani markii la tilmaamayo saacadda ugu dambaysa inay tahay oo bacda alcasri ah salaadda casri bacdiga rawahu tirmidi baa xadiidkaa wariyey wa abu daawuud wanisaa-i wa qaalaa waxay yidhahdeen abu daawud nisaa-i hiya aakhiru saacatin qabla an taqiima shamsu saacadda u dambaysa wey intayna qoraxdu dhicin aliktaaru min asalaati cala nabiyi sala allahu alayhi wasalam salliga nabiga ood badiso fii yowmi aljumcati wa leylatiha maalinka jumcada iyo leylada habeenkeeda aqalu liktaar hal la badiyaa layidhi badintaa maxaa ugu yar halaasu mia saddex boqol weeye binahaari maalinka saddex boqol oo salli waa inaad la timaado wa miluhaa leylan habeenkiina saddex boqol wa aktaruhu laa nihaayata lah agarkiisuna iyo walba male salliga nabiga haddaad aada u badiso intaha male khayr baad ku gaaraysa waduliba dalika waa la dalbay fii ywmi ljumcati liannahaa tucradu calayhi sala allahu alayhi wasalam maalinka jumcada ha la badiyo salliga maxaa loo leeyay salligeenna maalinka jumcada iyo habeenkeeda nabigaa loo ban gaarsiinaya laakiin jumcada iyo habeenkeeda iyo maalinkeeda toos buu nabigu kuu maqlaya markaa ku salinaysa marka aada u badi ayadoo mar kastaba salliga nabiga in la in la badiyo madluub uu yahay madluub uu yahay ya marxaban ninkii salliga nabiga badiya calayhi salaatu wasalaam ya sida xadiidka ku soo aroortay dembigiisana waa la dhaafaya murugtiisii wax alla wuxuu adduunya aakhare uu ka murgaayo xawaa'ijtiisao dhanna waa loo guday waxyaalaha ilaahay xaajaadka o dhan ku gudo oo yacni lagu gaaro liibaanta adduun iyo aakharaba liibaantooda lagu gaaro ayay ka mid tahay salliga nabiga markay culimmadu ka hadlayaan yacni qofka talmiidka ahee wax baranayo tarbiyuu u baahan yahayo waa inuu sheekh la xidhiidha ninkaas nin sheekh ahoo murabbi ah oo wanaagsan inuu yeesho qofku ninka ardayga ah yaa lagama maarmaynin haddii kale yacni waxbarashadiisa horay uma soconayso marka waxay yidhahdaan tawxiidka iyo salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ninku hadduu aada u badiyo yacni way tarbiyeynayaan bikayri sheekh bay tarbiyeynayaan igaaba sheekh kuu noqonayo ya marka labada badintooda aad bay madluub u tahay inaad ku dadaasho can aws waxaa laga wariyey ibnu aws radi allahu canhu can nabiy sal ly waslam qaal ina min afdali ayaamikum maalmihiina waxa u fadli badan yowma aljumca maalinka jumcada fiihi fii yowmi ljumcati baa khuliqa aadam la abuuray wa fiihi fii yowmi ljumcati baa qubida la qiblooday wa fiihi nafka y buunkuna wuxuu dhacayaa qiyaamaha waxaa la afuufaya saacadda maalin jumca wa fiihi sacqa sacqaduna waa jimcado maalin jimca nafqada iyo sacqadu waa isku mid une markii yani buunku dhaco dadkii oo dhan baa wada suuxaya nafqada hore wey way islaazimayaan wa nufiqa fi suuri fasaciqa man fi samaawaati waman fi lard ilaa man shaaa allah uma nufiqa fiihi ukra faidaa hum qiyaamun yanduruun baa ilahay marka waa midda hore lagu dhimanayo sacqada wey nafqada iyo sacqada faaksiruu calaya badiya min asalaati salliga badiya fiihi fii ywmi ljumcati faina salaatakum salaadiinu macruudatun calaya waa laysoo bandhigaya qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah wa kayfa tucradu salaatuna see salliga annaga lagugu soo bandhigaya calayka dushaada aan kugu sallinayno walxaal qad arrinta aad baaliyowday ay arrinta macnaheedu yani carradii baaba ku cunto oo eber baadnu mar hore aad dhimatay ya man yuxyi man yuxyi lcidaama wahya ramiim baa ilaahay adigoo baaliyoobay mar hore see lagu soo yani aad u maqlaysa faqaala wuxuu yidhi nabigu ina allaha ilaahay caza wajale xarama cala alard ardada ilaahay wuxuu ka xarimay ajsaad alambiyaa ambiyada jirkooda ma taabato carradu ma cunayso sidoodii bay iska yihiin bal way ku cibaadaysanayaan qubuurtooda oo way ku tukanayaan salaadii iyo siduu nabigu calayhi salaatu wasalaam oo yani habeenkii la dheelminayey nabi muuse iyo uu ku maray iyagoo qabrigooda ku tukanaya caadi intaasoo goor xadiid baa ku soo aroortay nabigu uu ku arkay ayagoo acmaasha xajka gudanayay ya nabi ciise oo yani riti guduudan saaran oo saas yani loo bishintuuray saa bishinta oga xidhan ay nabi muuse oo dawaafay waa ku leeyay nin jacdi aho wuxuu ahaa ad adag kaanahu rijaali shanu ah nabi ciisaan arkay yuri nin sabdi aho tima jilicsan buu ahaa aka acmaasha saasay u gudanayeen ambiyadu iska cibaadaysanayaan marka jirkooduna dee maba taabanayso carro ma taabanayso marka waa ya way is og yihiin arwaaxda iyo jirkuna way is og yihiin marka way u imaanaysaa marna marna xaysu shaa allahu way aadaysaa marna way u imaanaysaa rawaahu abu daawuud wanisaa-i can cabdillahi bni abi awfa radia allahu canhu can nabiy sal alay waslam qaala wuxuu nabigu aksiru salaata salliga badiya calaya dusheeda yowma aljumca fa innii anigu uballaqu waa laysoo gaarsiinayaa wa asmacu waan maqlayaa dhagahaygaan ku maqlayaa maalinka jumcada rawahu shaafici wa ibnu maaja wa qaala rasuul lahi wuxu yhi sala allahu alay wasalam aqrabukum minii midka iigu dhow minii xaggayga fi ljannati aktarukum kanin kugu badan weeye calaya dushayda salaatan salli fa aksiruu badiya asalaata salliga calaya dushayda fi leylati alqaraa habeenkii ifti habeenkii iftiimayey iyo walyowmi alashar maalinkii ifaye waa jumcada rawaahu shaafici baa wariyey walbayhaqiyi wallahu aclam albaabu alxaadi cashar baabkii kow iyo tobnaad fii salaati alkhawf iyo wa salaati safari wa fiihi faslaan alfaslu lawal fii salaati alkhawfi wey cabsida markay jirtay dagaalka lagu jiro sidee loo tukanayo iyo salaada safarka qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waidaa kunta fiihim fii asxaabika haddii aad ahaatay oo fa aqamta lahum salaad salaaddii aada oogto faltaqum daa'ifa ha istaagto qayb oo minhum asxaabtii ka mida macaka macaaga dadka laba qaybood baa laga dhigaya salaatuqoofku kayfiyaad fara badan buu leeyahay laakiin waxaa loo kala qaadayaa dagaalku inuu socdo oo de xabadda laysku ridayo lays dhex galo iyo in lays hor fadhiyo labadaa mu u qaybsamaya marka hore haddii dagaalku uu dhaco laysku dhex yaaco iltixaamulxarbi baa la yidhahdaa qofku wuu tukanayaa kayfa amkana si u suurowda unbuu u tukanaya ishaaro un haddii laakiin layshor fadhiyo oo dagaal uusa soconin markaas cadowgu inuu xagga qiblada jiro iyo inuusa jirin baa loo kala qaadaya hadduu xagga qiblada jiro sida hadda noo imaan doonta xadiisa imaamku salaada wuu safayaa laba saf buu ka dhigayaa hal mar ahay salaaddii wada xidhanayaan maxaa yaele xagga qibladuu jiraa waa laska ilaalinayaa hubkoodii garabkay ku wada haystaa nin walba qorigiisa garabka ugu jiray seeftiisa salaaddii waa la gelayaa hadday soo yaacaan waa lagu yaaci way wada rukuucayaan way wada ictidaalayaan markuu sujuud imaamku u dhaco safka horaa raacaya safka dambena ictidaalkii bay ku harayaan way waardeynayaan si sujuuddaa loogu gaabin markuu imaamka iyo safkii hor soo toosaan yay sujuudayaan qoladii dambe laba sujuudood bay la imaanaya waa ka daba imaanayaan ragcadda labaadda saasay yeelay way isbedelayaan qola haddana ka hariso ee ictidaalkii ku hariso hadday yani qiblada xaggeeda jiraan ay hor fadhiya waa saas hadday meel aan qiblada ahayn jiraan laba saf buu imaamku ka dhigayaa qola wuxuu leeya xagga istaaga waardeeye cadowga naga waardeeye qolana wuu tujinaya hal ragcad markuu qoladaa tujiyo ragcadda labaad imaamku u istaago way dhammaystiranayaan ayagu imaamku iska taagan asagu qiradii u dheeraynayaan ayuu ragcaddi kale iska dhamaysanayaan way salaamo naqsanayaan halkii bay istaagayaan qoladii kalea imaanaysa way ku xidhanayaan ragcaddii labaad buu tujinaya markay markuu atixiyaadka u fariisay istaagayaan way soo dhamaysanayaan way la salaamo naqsanayan hadduu hal meela fadhiyo cadowgu meelaha qiblada ahayn wey laakiin hal meel uu fadhiyaa saasa la yeeli hadduu laakiin dhowr meelood kala fadhiyana ciidanka waa la qaybin ya qoladan ragcad baa tujini kuwa ragcad buu tujini imaam kuwa ragcad buu tujini kayfiyaadkaasaa loo tukada waa salaatu qoofka markii waa tababarkaas iyo nidaamka markii salaada yani waaye gaalada iyo cadowga la hor fadhiyo faltaqum daa'ifatu la istaagto minhum ayay ka mida macaka waliyaakhuduu aslixatahum hubkooda ha qaateen ha diyaarsadeen in daciifnimo laydiin arka maya yani hubkiina qaato diyaarsada fa idaa sajaduu markay sujuudaan falyakunuu min waraa'ikum markaad adiga yani qaybtooda kula sujuudaan qoladii kale ha idin waardiyeyso walta'ti daa'ifatun ukhraa waaya marka qolada haddii ragcad aad tujiso qoladii kale ha imaato wey oo lam yusalluu aan tukanin falyusalluu macaka ragcadda labaad ha kula tukada asaan hadda sheegayna yani hadduu qiblada jirana waa la way isbebe rukuuc ictidaalku ma isku bebedelayaan hadduu meel kale cadowga uu fadhiyana waa la isqaybinaya ragcaddana qol la tujinaya ragcadda labaadna qol la tujinaya idaa kaana alcaduwu cadowgu hadduu ahaaday fii kayri jihati alqiblati qiblada xaggeeda meelaan ahayn see la yeelaya see loo safayaa dadkii waa ka can ibni cumar waxaa laga wariyey radi allahu canhuma qaal sallaa rasuulu llahi sala allahu alay waslam nabiga ayaa tukaday salaat alkhawfi fii bacdi ayaamihi faqaama daa'ifatun daa'ifa istaagtay macahu nabiga maciisa wa daa'ifatunna biizaai alcaduwi cadowga qaabilkiisa istaagay fasallaa nabigu wuu tujiyey biladiina macahu kuwii maciisa ahday ragca uma dahabuu way tageen waja'a alaakharuuna kuwii kalaa yimid way soo bedeleen fasallaa bihim wuu tujiyey ragca uma qallati daa'ifataani labadii qolaba waxay dhammaystirteen ragcatan ragcatan bay dhammaystirteen waa ayagu naftooda usoo dhamaysteen qaala wuxuu yidhi raawig wuxuu yidhi qaala ibnu cumar wuxuu yidhi cabdullahi bnu cumar faidaa kaana khawfun qoof hadduu jiro agtara min daalika kaas ka badan fasalli tuko raakiban adoo wax saaran aw qaa'iman adoo taagan tuumi waad ishaaraysaa imaa'an marka haddii la ishor fadhiyo marka tartiibtaa loo tukanaye haddii laysku yaaco oo xabaduba ay dhacayso saa laysula daba wareegaya nin walba si usuurowda u tukani haddaa adoo faras faras saaran baa tukani adoo taagan baa tu adoo sii cararayaa tukani mar adoo wax cayrsanayo wax dilayaa tukani waa caadi xataa waxaa macfiya seefihii yani dhiigga lahaa ee gaalka aad ku disay lasa dhexgala ee dhiig ka tifqay xataa waa waxaaso dhan waa lasu cafiye lala lamana soo celinayo salaada wax soo celinaya macaada male salaasaa lagu tukaday bas saasay saxiix ku tahay amarka ilahay inaad fuliso unbaa la rabaa oda hilmaamin wey rawahu lhamsa walimuslim wa abi daawuud sallaa rasuulu lahi sal lay slam yma yowma daati riqaac adwati qadwadi liji qadwatu daati riqaac ayuu nabigu tukaday salaata alkhawf fa daa'ifatun sallad macahu qolaa la tukatay nabiga wa daa'ifatunna wujaaha alcaduwi oo meel aan qiblada ahayn buu cadowga fadhiyaa qolada waxay istaageen cadowga hortiisa way waardeynayaan fasallaa wuu tujiyey biladiina macahu ragcatan buu tujiyey uma tabata wuu sugnaaday qaa'iman xaaliya isagoo taagan wa atimuu lianfusihim naftoodii bay u taam yeesheen qoladii la tukanaysay ragcaddii labaad bay dhamaysteen uma insarafuu way gadoomeen fasafuu wujaha alcaduwi cadowga hortiisay tageen wa jaa'at idaa'ifatu lukhraa qoladii kalaa timid fasallaa bihim nabigu waa tujiyey aragcata ragcaddii buu tujiyey allatii baqiyad u hartay uma sabata nabigu waa yani waa sugnaaday jaalisan xaaliya atixiyaadkiibuu ku taahay wa atimuu lianfusihim naftoodii bay usoo taam yeesheen uma sallama bihim wuu la salaama naqsaday can abi bakrata radi allahu canhu qaal salla nabiyu sal alay waslam fi khawfi duhri aya salla nabiyu nabigu waa tukaday sal alay waslam fii khawfin salaata khawf buu tukaday aduhra duhr fasafa wuu safay bacduhum barkood khalfahu gadaashiis wa bacduhum barkoodna biisaai lcaduwi cadowga hortiisu istaajiyey fasallaa wuu tujiyey biman khalfahu dadkii gadaashiisa aaday ragcatayni uma sallama wuu la salaam naqsaday waa kayfiye kale qolada laba ragcadood buu tujiyey markuu nabigu salaamo naqsaday kaceen fandalaqa aladiina salluu macahu kuwii nabiga la tukaday ayaa tagay fa waqafuu way istaageen mawaaqifa asxaabihim qoladii asxaabtii hore meeshay waardiga qoladii ku jiray meeshay taagnaayeen uma jaaa waxaa yimid ulaa'ika kuwii kalaa yimid fasalluu khalfahu nabiga gadaashiisay ku tukadeen fasallaa bihim ragcatayni qoladii kale laba ragcadood buu tujiyey uma sallama qolada laba ragcadood buu jiray salaamo naqsaday qolada kale laba ragcadood buu jiray la salaamo naqsaday taana waa kayfiye kale fa kaanat lirasuulillahi sal allahu alay wasalam arbaca nabiga afar buu tukaday waliasxaabihina ragcatayni ragcatayni rawaahu abu daawuud wa muslim idaa kaana alcaduw cadowgu hadduu ahaada haddee salaatu khawfka yani safar baaba lagu jiraa salaadda waa la gaabinaya laba ragcadoodun weeye haddii laba ragcadood qolada hor markuu tujiyey u salaamo naqsaday qoladii dambena labuu tujiyey haddee nabiga sunnay u noqon kartaa salaaddii haddaad soo celiso mar laba haddana qol adoo tukaday mar laba haddana qol kale waad tujin kartaa adhio male soo ma marka nabiga afar buu tukaday ayaguna laba labay tukaday rawaahu abu daawud wa muslim idaa kaana alcaduwu fii jihati alqibla cadowgu meel aan qiblada ahayn haddii uu fadhiyo can ibni cabaas waxaa laga wariyay radi allahu anhu canhuma qaala wuxuu yidhi qaama nabiyu sal ly waslam nabigu wuu kacay wa qaama naasu macahu dadkiina way kaceen fakabara idaa kaana alcaduwu cadowgu markuu ahaado fii jihati alqiblati wey qiblada xaggeeda markuu cadowgu jiro dhinacii loo tukanayeyba yuu fadhiyaaba waa lashor fadhiyaa see loo tukanaya waaka qaama nabiyu nabigu waa kacay bu yhi cabdullahi ibnu cabbaas oo salaadii buu galay wa qaama annaasu macahu fakabara nabigu waa takbiirsaday wa kabaruu macahu kulli salaadii baa la wada xirtay wa rakaca nabigu u rukuucay wa rakaca naasu minhum macahu dadkii way la rukuuceen uma sajada wuu sujuuday wa sajaduu macahu qolaa raacday uma qaama way istaagtay yahay uma qaama wuu istaagay nebigu lihaaniyati ragcaddii labaad faqaama aladiina kuwii aya sajaduu sujuuday ayaa soo kacay waxarasuu ikhwaanahu walaalahood bay waardiyeeyeen wa aatati daa'ifatu lukhraa qoladii kale way imaadeenoo fa rakacuu wasajaduu macahu hadda riwaayadan hadda waxay sheegaysaa istaagii base umaa nabiga lagu wada xirtay markuu rukuucay safka dambe wuu iska taagnaayo nabigu rukuuci iyo sujuudiba markuu soo guto soo istaagay qoladii la socday soo istaageen iyo qoladii kale rukuuceen oo sujuudeen laakiin waxaa looga harayo un sida axaadiisa u badan waxa weeye sujuudda keliya un waay maxaa yeele rukuuca waa la arkaya mugta haddaad rukuucsan tahay wixii hortaada ka soo hordaya waad arki marka aka saasuu nabigu siiyey markuu sujuudo un bay harayaan ragcadda labaadna way isbedelayan wannaasu dadkii kulluhum dhammaantood fii salaatin bay ku jireen walaakin yaxrusu bacduhum bacdan ayagaa iswaardeynay ya sababtuna waxay ahayd waxaa weye waxay ku tashadeen waa lishor fadhiyey markaasi waxay ku tashadeen salaad waxaa imaan doonto naftooda iyo ilmahooda iyo ehelkooda dhanba ay ka jecel yihiin mar alla markay galaan aan ku yaacnay dheheen waan ku qabanna salaada jibriil baa u yimid nabiga marka sal alla alay sl markiiba u yimid markaasuu gaa saasay gaalada ku tashadeene asxaabtaada saa u saf u sameeyo laba saf ka dhigo mar alla markaad qeybtiina hore sujuudaana qoybta kale ha idin waardiyeysa markaad soo kacdaan qolada kale ha soo juudu saa isu bedela ya ay waakaade waa lagu fahmay sirta ay wateen de rawaahu lkamsatu ila tirmidiya waa salaada casri wey can sahl bn abi xatmata waxaa laga wariyay ana rasul lah sal lay waslam sallaa biasxaabihi fi lkhawf fasafahum wuu safay kalfahu gadaashiisa safayni laba saf fasallaa wuu tujiyey biladiina ayaluunahu kuwii la xidhiiray ragca uma qaama wuu soo kacay falam yazal kama zuula qaa'iman xataa sala aladiina kalfahu khalfahum ragca macnuhu hadda wuu tujiyey in la leeyahay sujuudi bay ku raaceen weeye qoladii hore safka horaa ku raacay markay soo istaageenna qoladii dambaa soo dhammaysta oo sujuudihii soo dhammaystay uma taqadamuu way soo hormareen qoladii dambea horey usoo maray wa ta'akhara aladiina kuwii waaye horena kaanuu qudaamahum kuwii horey jirana gadaal bay mareen fasallaa bihim buu tujiyey ragca buu tujiyey yacni way isbedeleen wey qoladii safka dambaa yaa ragcaddii hore waardi ahaa soo maaha ragcaddii dam hor dambe ragcaddii hore soo waardi mahay way isbedeleen oo ninka horey buu u dhaqaaqaya ninka kalena gadaal buu dhaqaaqaya safkii baa isbedelaya si ragcadda labaad qoladii marka hore wax waardeynaysa ay nabiga u raacaan kuwii marka hore nabiga raacayna waardi bay ku harayaan oo ictidaalkii bay ku harayaan uma taqadamuu way soo hormareen kuwii dambe wa ta'akhara aladiina kaanuu qudaamahum kuwii hortoodaana gadaal bay usoo baxeen fasallaa bihim ragca uma qacada wuu fadhiistay xataa salla aladiina takhallafuu markuu intay sujuudihii soo dhammaysteen uu fadhiga soo atixiyaadka u fadhiisteen qoladii taagnayn markaasay soo sujuudeen oo dadka fafadhiyada way arkayaan w cadowga soo socdo way ku waardeynaa sooma uma salama kulli wuu la salaamo naqsay marka hal maray wada salaamo naqsada rawaahu muslim wa abu dawud wal alfaslu thani fi salaati safar alqasru iyo wa masaafatu salaada gaabinteeda iyo masaafada lagu gaabinayo qaala allahu tacaala wa idaa darabtum fi lard ardada haddaad ku safartaan falaysa calaykum junaaxun wax dembi a dushiina maahani an taqsuruu min asalaati salaada inaad gaabisaan bu ilahay waa ruqsa laydin siiyey an yaclaa waxaa laga wariyey ibnu umaya qaala wuxuu yidhi qultu licumar bnu khadaaba waxaan u ihi radi allahu canhu laysa calaykum junaaxun an taqsuruu maxay tahay macnaheedu laysa calaykum junaaxun wax dembi a dushiina ma ahani an taqsuruu inaad gaabisaan min asalaati salaadii in khiftum haddaad ka baqaysaan an yaftina an yaftinakum aladiina kafaruu gaaladu inay idin fitneeyaan ili salaatu qoofka yani salaatu safarka aan lehay qasriga sababtii marka hore aayadda lafdigeeda wuxuu yahay haddii aad cabsanaysaan gaaladu inay idin fitneeyaan iska soo gaabsada salaadii riwaacigeed laba ragcadood baa ka dhigaysa marka faqad ilaahay saasuu leeyahy in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu gaaladu inay idin fidneeyaan haddaad ka baqaysaan buu ilaahay leeyahy faqad amina naasu dadku aamin bay noqdeen oo hadda gaalo laga cabsanaya ma jire salaada lama gaabin kara miya haddaan safarno saasuu weydiiyey yacla binu umaya cumar binu khadaab buu weydiinaya fa qaala wuxuu yidhi cumar binu khadaab cajibtu waan la yaabay mimaa cajibta minhu wixii aad la yaabtay yaclow aniga aayadda macnaheeda saasaan markii hore oo la yaabay buuri fasa'altu rasuula llahi baan weydiiyey sala allahu alay waslam can dalika faqaala wuxuu yidhi nabigu sadaqatun sadaqo weeye tasadaqa allaahu biha calaykum ilaahay idinku sadaqaystay faqbaluu sadaqatahu ilahay sadaqadiisa aqbala salaada gaabinteeda yacni waa rusqatu safar safarka rusqadiisa in salaada la gaabiyo la la jamciyo qasriga iyo jamcu waxay ka mid tahay min ruqas safar soonka afuridiisaa ka mid a in laiska afurayo qofkii musaafira marka waa sadaqo ilaahay marka hore saas way ahayd sababta hore kusoo degtay laakiin waa sadaqo ilaahay idinku sadaqaystay ruqsada ilaahay iyo sadaqada aqbala oo haddaad nabadgelyo aad ku safartaan xataa koley waa iska gaabsan salaad rawahu lkhamsatu ila albukhaariy can anas waxaa laga wari radi allahu canhu qaal kharajnaa waan baxnay maca nabiy sal alay wasalam min almadiinati baan ka baxnay ilaa maka fa kaana yusallii ragcatayn ragcatayn laba ragcadoodba nabiguna tujinayay xataa rajacnaa ilaa aan soo noqonay ila lmadiina qultu waxaan idhi aqamtum bimakata maka maku nageydeen shay-an maka yani muddo ma joogteen qaala wuxuu yidhi aqamnaa biha cashran toban beri baan joogtay tobankaa beri oo salaada waan gaabinayn qofku markuu musaafirka yahay hadduu magaalo markuu inta ka tago magaalo u tago inuu noqduu doonaya waaya salaaddii marka muddo uu gaabsan karaa jiro hadday niyatu rujuuc ku jirto inuu laabto uu doonayo waxaa loo kala qaadayaa markii aad safarka tahay haddaad magaalada soo gasho inaad noqotona waa rabtaa magaalada markaad haddaad afar beri oo sixaaxa afar maalmood haddaad joogto oo yowmu dukhuul walkhuruuj aan ku jirin musaafirnimadii waa ka baxaysaa ee salaadda waa dheeraysanaysa laakiin inaad laabato haddaad rabto maalin la arkana waxaad leedahay berri baad noqoni danta maanta dhammayso berri noqo maalinkaa kuu dhammaan weyda haddana berri dhammayso saas haddii yani aad yani oo arrinta inaad dhammaysato maalin aad yani rabto inaad baxdo aad doonayso salaadda waa iska gaabsanaysaa ilaa sideed iyo toban berri baa la gaabanaya salaada intaasaad gaabsan kartaa haddaad maalin la arka maanta dhamayso berri bax maanta dhamayso berri bax aad una oo arrinta ku dhammaan laaday waaka rawahu lkhamsa can ibni cabaas waxaa laga wari radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaama nabiyu sala allahu alay wasalam nabigu uu nagaaday tiscata cashara sagaal iyo toban beri yaqsuru asagoo gaabinaya salaada fa naxnu anagu idaa saafarnaa markaan safarno tiscata cashara sagaal iyo toban beri qasarnaa waan gaabinaynaa wain zidnaa haddaan ziyaadinana atmamna haddaan meel intaa ka badan ku dhagaano waan taam yeelina salaada rawahu lbukhaari baa wariyey wa abu daawuud watirmidi lafduhu fa naxnu nusalli waanu tukanaynaa fi ma bayna fi ma baynana wa bayna tiscata cashara sagaal iyo toban beri annaga inta noo dhaxayso ragcatayn ragcatayn baan tukanaynaa faidaa aqamnaa aksara min dalika haddaan laakiin intaa ka badan baan magaaladii joognay sallaynaa arbacan afar baan iska tukana salada waa la dharan safarnimada waa ka baxaysa can ibni cumara radi allahu canhuma qaala sallaytu maca nabiy sal alay waslama biminan minaan nabiga la tukaday ragcatayn wa abi bakr baan la tukaday oo markaa xajka le wa cumara baan la tukaday wa maca cusmaan baan la tukaday sadran min imaarati madaxnimadiisii sanooyinkii u horreeyena wuu gaabin jiray markaas laba ragcado uma atamaha cusmaan wuu iska taam yeelay salaadii yaa waa la taamiyeel karaada salaadaada safarka yani wax dhiba male waa rukso un gaabintaane haddaad iska dhammaysatana laguma diidan rawahu sheekhan wanisaa-i wa kaana ibnu cumar wuxuu ahaa ibnu cabaas radi allahu canhum yaqsuraani salaada way gaabin jireen wayufdiraani way afuri jireen fi arbacati burud afar hoos qabow arbacatu burud waa afar hoos qabow waa yani laba maalmood waa afar gelin mogtahay ya nis hore iyo nis dambe marka afar hor arbacatu burud baa la yidhaha waa laba maalin socda marxalatayn intii loo socdo salaada way u gaabin jireen wayna u afuri jireen waayo sittata cashara farsakan lix iyo toban arifoof wey arbacatu burudku waxaa weye lix iyo toban arifoof waa inta salaada loo gaabinayo inta yani safarka markaad safarto salaada qasrigeeda iyo gaabinteeda markaad soonkeeda u afurayso waa taas wey lix iyo toban kaas wey lix iyo toban arifoof waa laba maalin socod un neef gaadiid adigoo wato laba maalin socod wey rawahu lbukhaariy can yaxya waxaa laga wariyay ibnu yaziid alhunaa'iyi radi allahu canhu qaal sa'altu anas bnu malik baan weydiiyey can qasri salaad faqaala wuxuu yidhi kaana rasuul lahi wuxu sal alay slam idaa kharaja markuu baxo masiirata talaatata amyaalin saddex mayl socodkeeda ow amase talaatata faraasika saddex farsaq salaa ragcatayni buu tukan jiray salaada wuu gaabin jiray rawahu muslim wa abu daawud axmed aljamcu kaa qasrigii buu ahaaye jamci salaadii la jamciye wey can ibni cabaas radi allahu canhuma qaal kaana rasuul lahi wuxu sal lay slam yajmacu bayna salaati duhri walcasri salaada duhur iyo salaada casir buu nabigu isku dari jiray isku jamcin jiray idaa kaana calaa dahri sayrin socod hadduu ku jiro oo jamcu taqdiim haddii labada salaadood midkii aad socoto unbaad haddii aad yani duhurka socoto duhurka haddaad degantaho inaad carrawda doonayso casirkii baad soo qaadaysaa markaasa duhurkii meesha jamcu taqdiim baad isticmaalaysa haddaad waktiga duhurka socotona duhurkii baad taakhiirinaysaa oo casirkaad hadhow tukanaysa haddaad meel degto labadoodii baa jamcu takhir baa ku tukanaysa wayajmacu bayna almaqribi walcishaai maqribkii cishaana saasuu u jamcin jiray rawahu الbukhaariy وmuslim walafduhu kaana nebigu wuxuu aha sl ly slm idaa cajila bihi sayru safaru idaa cajila bihi safaru safarku markuu dedejiyo yuakhiru duhra duhurkuu dib dhigi jiray haddii waktiga duhurka aad socoto ilaa waqti اlcasri fayajmacu baynahumaa buu jamcin jiray jamcu taakhiir wa yuakhiru lmaqriba maqribkana gadaal buu udhigi jiray haddaad waktiga maqribka socoto xataa yajmaca bayna baynaha wa bayna alcishaai hadhow markaad meel degtay cishihii baad ku jamcinaysaa jamcu taakhiir wey can mucaad bni jabal radia allahu canhu ana rasuula lahi sal lay slm kaana wuxua nabigu fii qadwati tabuuka qadwadi qadwatu tabuuka idaa daaqat shamsu qoraxdu markay zuusho duhurkii qabla an yartaxila intuuna raranin jamaca wuu jamcinaya waa jamcu taqdiim iyo bayna duhri waalcasri wa in yartaxil hadduu rarto oo qabla an tasiiqa shamsu qoraxdu weli duhurkii on weli la gaarin hadduu guurana akhara duhra duhurka gadaal buu udhigaya xataa yanzila lilcasri casrka ilaa uu dego wa fi lmaqribina midla dalika saasuu ku samayn jiray idaa qaabat ishamsu qabla an yartaxila asagoon weli guurin hadday qoraxdu dhacdo jamaca bayna almaqribi walcishaai jamcu taqdiim buu isticmaali jiray wa in yartaxil hadduu rarto oo qabla an taqiima shamsu qoraxdii oon weli dhicin hadduu guurana akhara almaqriba maqribku gadaal udhigi jiray xataa yanzila lilcishaai cishaa ilaa uu u dego uma jamaca baynahuma jamcu taakhiir buu isticmaali jiray sida maslaxada safarka un baa loo fiirinaya waa rusa waa rusqatu safar ya rawaahu abu daawuud waaxmed watirmidiy waxasana jamcu taqdiimka iyo jamcu taakhiirka mid la arka shuruud buu leeyahay shuruuddeeda yani oo lagu basinaya yani fiqiga ayaa ka hadle waa inaad shuruudooda sii barata weliba laa tuqasaru lmaqribu maqribkii lama gaabiyo laa tuqsaru lmaqrib walaa tusalla rawaatibu fi safar salaada maqribka awal bayba saddex ayada la gaabin maayo ya saddexdeedii unbaa lagu tukanaya salaada subaxna awal bay saddex iska laba iska ahe waxa la gaabinayo waa salaadaha rubaaciga un waa duhurka iyo casrka iyo cishaahu laba un baa laga dhigay marka maqrib lama gaabiyo rawaatibna lama tukado sunooyin mar haddaad yani safarka haddiiba mar yani salaadihiiba oo aad gaagaabinayso rubaaciga ahaa ood jamcinayso sunooyin waxba isku mashquulin mayso waa iska daynaysaa safarka laguma diidana waa iska tukan kartaa laakiin faradkiiba haddii la qasri iyo jamc lagu sameeyey ruqso weeyaan sunadana waa iska daynaysaa can ibni cumar radi allahu canhuma qaal ra-aytu nabiya sala allahu calayhi wasalama nabigaan arkay wuli idaa cajalahu sayr socodku markuu dedejiyo yuakhiru lmaqriba maqribku gadaal udhigayo fa yusaliha wuu tukanayo alaaan saddex uma yusalimu ceshi uu la tukanaya famaa yb uma qalla maa yalbas inuu nagaadaa yarayd wax yar inuu sii fadhiyo xataa yuqiima alcishaa ceshihii baa la aqimaya fa yusaliha markaasuu tukanaya ragcatayn uma yusalim jamcu taakhiirkii wey markuu salaadii maqrib saddex tukado haddana markiiba ceshihii buu iska gelay walaa yusabixu ma sunaysanaynin bacda alcishaai cishaha gadaashii ma sunaysanayna xataa yaquuma ilaa uu kaco min jawfi leyl salaatuleyl inuu habeenka u kaco salaatuleylka muu nabigu tukan jiray kama tegi jira salaatuleylka sunnadaa watarka le raatibada subaxana iyadana sidoo kale nabigu iska tukan jiray safar bahaade labadaas sunno way fadli badan yihiin salaatuleylka iyo iyo yani raatibada salaada subax laakiin salaadaha kaleo sunnooyinka kale o dhan nabigu ma yani aada saas kuma hayn wuu iska dayn jiray rawahu bukhaariy imaam bukhaari baa xadiidkaana weri markaa sunooyinka wuu iska dhaafi karaa qofku hadduu doonona wuu iska tutukanaya ya wa fii riwaayatin falam yusabix baynahumaa dhexdooda ma sunaysanaynin biragcatin walaa bacda alcishaai cishaa gadaashaysana falam yusali raatibata almaqrib ma tukani nabigu wala alcishaa wa minhu xadiidu ibni cumar baa ka mid a fi saxiixayn saxiibtu nabiy aan la saaxiibay sal lay slm falam arahu ma arag yusabixu asagoo yani sunaysanay ee yatanafal fi safar وxadيiث الbخاarي sl نبiyu sl ه slm wuu tukaday alcishaaئayn mqribki cishii buu tukaday bimusdلفati جamيica kul waaxidaةi بiqaamatin وlam yusabix baynahuma walaa bacdahuma dhexdooda ma sunaysana gadaashooda ma sunaysan fafiiha axaadiiثa waxaa ku sugan tarku rawaatibi rawaatibta in laysaga tegayo fi safari bal أwlى min alqasri salaadiiba haddii la gaabinayo in sunada aad iska daysaa kasii owleysa raxmata bilmusaafir وعalayhi بn cmar وjamاعة wاljamhuuru calى اstixbaabiha sunada waa la iska tukan karaa kanawaafil مطلqa alati itafaquu calaa nadbiha waa lisalaati nabi sal ly sunnata subxi xiinamaa naamu ilaa duluuci shams salaaddu markay ka tegi jirtay oy seexanayeen waa la sunaystay wey salaada subax walisalaatihi nabiga tukashadiisa alduxa sunada duxadu tukaday fii beyti umahani yowma alfatxi maka markii la furanayay guriga umahani bintu abi aalib aa gabadha ilmaadeerka ahayn gurigeedii uu tegey markaasuu ku sunaystay nabigu sunada duxada ahayd walitanafulihi cala araaxila nabigu markuu safarka iyo gaadiidka korkiisa ku sunaysanayay fi safari alladii rawahu kaiir marka diid laguma diidan haddaad iska tukato way ansaxaysaaye laakiin mar haddii safar aad ku jirto salaadihii kaleba aad gaagaabinayso laba ragcadood ka dhigayso sunadana waa iska daysanaysaa raxmata lilcibaad rawahu lbukhaariy xadiidka imaam bukhari baabu thani cashar fi salawaati almasnuuna salaadihii sunnada ahaa ayaa halkan laga gelaya waayo salaatulciideyn salaadaha sunnada ah ee uu kitaabku yacni tixi doono sheekhu uu ka hadlayo salaatulciideyn labadii ciidood waa ciidulfidriga iyo ciiduladxaa wa salaatu lkusuuf madoobaadka salaadiisi waaye kusuufu shamsi iyo kusuufu lqamar yacni kusuuf baa layska yidhaha madowgii wa salaatulistisqaa roob dalabkii weeye wa salaatu duxaa salaada barqinkii la tukadee salaatu duxada la yidhaha wa salaatuleyl wa salaatulistikhaarati sunnada la yidhaha istikhaarada ee markaad arrimo doonayso aada ilaahay khayr weydiisanayso wa salaatu tasbiix sunnada la yidhaha salaatu tasaabiix la yidhaha wa salaatu alxaaja salaada salaatu xaajada la yidhaahdo mar alla markaad dan leedahay inaad yacni laba ragcadood tukatood ilaahay weydiisato xaajadaadaas wa salaatu tawba haddii dembi uu kaa dhaco inaad laba ragcadood oo sunnatu tawba la yidhaha la tukanaya saasaa fadli badan wase ta'tii way noo imaan doontaa in sha allahu tacaala salaadahaas oo dhan wuu noo keeni doonaa iyadoo sidaa muratab ah oo isu daba yaallo ayuu sheekhu ka hadli doonaa wey salaatulciideyn haadaa maxaluhu mabxasu waa ciiddii baa marka usoo horraysa halkanaa laga galay salaatulciideyni haadaa mabxasuhumaa way ciid ulfidri iyo ciid ladxaa alkhuruuju alkhuruuj bisalaati alciidi wa waqtiha salaada ciidda ah in loo baxo oo banaanka loogu baxo iyo waqtihaa waqtiga la tukanayo way salaada ciidda way oo yacni ciidulfidriga iyo ciiduladxaada waqtiga la tukanayo iyo labadooda sida loo kala horumarinayo sunna ay u tahay qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi innaa acطaynaaka alkawhar fasalli lirabbika wanxar innaa anagu acطaynaaka waxaan ku siinay nebi moxamedow salawaatu rabbi wasalaamu caleyh khidaabun linabiyi weye sala allahu calayhi wasalam waxaan ku siinay alkawhar webiga kawhar la yidhaahdaan ku siinay huwa nahrun fi ljanna waa webi jannada ku yaalla kawsarku weeye axaadiista yacni tilmaamaysana way noo imaan doontaa in sha allahu kitaabu lqiyaama waa rubaca khaamiskee noogu imaan doontaa wy fasalli lirabbika fasalli tuko lirabbika rabbigaa u tuko salaata alciid salaada salaatu ciidda ah tuko wa haadaa amrun waa amar amarkaa laakiin waa amru nadbi oo waa sunno sunna yacni salaada ciiddaa in la tukado waa sunno fasalli tuko lirabbika rabbigaa u tuko wanxar wanxar nusukaka nusugaagana gowraco waa udxiyadii wahyo daxiya udxiyadii weeye gowrac waay oo ciidan ciidul adxaa la yidhaahdo waa ciidda soo socotoo noo imaan doontee xoolaa la gowracayaa oo udxiyadii baa la qalayaa wey udxiyadii wey waa sunna marka ayadan salaada tukatana waa sunno yacni udxiyadii inaad samayso oo gowraca aad samaysana waa sunno waa yowmu lfarax weeye xoolihina waa la qalayaa wey ninkii ilaahay xoola uu siiyo waakada can caliyi waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi caliy bnu abi aalib min asunnati sunnada waxaa ka mid a an takhruja ila alciidi ciidda inaad u baxdo maashiyan adigoo lugaynayo inaad lug ku aado meesha lagu tukanayo taasaa sunna a weye ooda gaadiid sii fuulin meeshu meel fog ahoo aaditaankeedu iyo socodkeedu haddayna dhibaato iyo mashaqo ka imaanaynin ama qof macduura adiga aad ahayn oo qof lugeyn karaba aad ahayn haddii markaas inaad u lugaysaa fadli badan waa likatrati sawaabihi bilmashi socodkaas tillaabadaasaa lagu qorayaa sida aan ku soo marnay jamaacada iyo jumcada markuu sheekhu ka hadleeyey yacni qofba qofka kale intuu ka fog yahay masaajidkii baa saa u fadli badnayd marka ciidduna waa sidaa inta aad tillaabada sii qaayso ajirku kuugu bato inaad lugaysaa fadli badan wa an taakula shay-an shay inaad cunto ayaa fadli badan oo sunno ah sunnada waxaa ka mid ah an taakula shay-an qabla an takhruja intaada bixinoo salaada ciidda aada u bixin ciiddaana waa ciidulfidriga wey midda intaada salaada soo aadin wax lasoo cunayo waa ciidulfidriga maxaa bishi ramadaan oo dhan baa lasoo soomanaaye subaxii markuu waagu baryo intaada salaada soo aadin inaad wax soo cuntoo soo afbilaabato kaasaa sunna ah wey timir baad cunaysaa weliba nabigu timir buu cuni jiray sala allahu calayhi wasalam witer buuna u cunin jiray oo saddex iyo meelahaas ayuu ka dhigi jiray marka taasaa sunna rawaahu tirmidi baa xadiidkaa wariyey can abi hurayrata radia allahu canhu qaal kaana nebiyu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama idaa kharaja yowma alciid maalinka ciiddaa markuu baxo fii dariiqin waddo hadduu ku baxo markaa salaada ciiddaa uu ku aado rajaca fii kayrihi waddo kaleu ka soo laaban jiray waddadii uu ku baxay nafteeda kuma soo laaban jirine mid kale ayuu nebigu ka soo laaban jiray wey likasrati thawaab inuu thawaabku kuu bato yacni meesha aad cibaado ku marta hadhow qiyaamaha way kuu markhaati kacaysaa yacni markaa waddadan hadda sii martay inaad haddana waddada kala marta wey xigmadda kaleoo ku jirta waxa weeye waddadaa kale markaad sii marto masaakiinta iyo fuqarada joogto wixii aad tari karta inaad ku tarto dadka muslimiinta kaa hor imaanaya inaad salaamto wahaakada marka waa fadiilaad badan bay leedahay yacni inaad waddada xataa iskhilaafsiiso oo waddada aad ku baxday mee mid kale aad kusoo laabato wey marka meeshu hadday dhowr dariiq leedahay wey rawaahu tirmidi baa wariyey waa abu daawuud albukhaari can anas waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal kaana nebiyu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam laa yaqduu mid aan kallihin buu ahaa ma uusa jarmaadi jirin yowma alfidri maalinka ciidulfidriga xataa yaakula tamaraat dhowr xaboo timira ilaa uu ka cuno wa yaakuluhunna weliba wuu cuni jiray witran tiro isdheer buu ka dhigi jiray ay fa kaana laa yakhruju liciidi lfidri xataa yaakula waayahay bilca tamaraatin dhowr xaboo timir ah ay marxaban liyaclama liyuclima inuu nebigu ogeysiiyo dadka ogeysiiyo naskha taxriimi lfidri qabla salaad salaada horteeda in lasoo afuro waa xaaraan waa la nasakhay wey markii hore ahaan jirtay fa innahu kaana xaaraaman bu awal lislaam intaan ciidda lasoo aaday horteeda wax lama soo cuni jirin laakiin marka dambe waa la nasakhay in weli wax lasoo cunaa fiican maadaama bishi ramadaan lasoo soomanaa rawahu lbukhaariyu watirmidi wa fii riwaayatin kaana laa yakhruju yowma alfidri maalinka ciidulfidriga ma uusan bixi jirin xataa yadcama ilaa uu wax dhedhamiyo walaa yaakulu ma uusan cunaynin yowma aladxaa ciiduladxadana xataa yusalliya ilaa uu soo tukado ciidda ciidul adxaa ah aroortii inaad wax cunto sunno ma aha hayla iyadu soom badan kama soo horreynin oo lama soo soomanaan jirin inkastoo maalinka sagaalaadka in la sooma ay sunno tahay ligayri alxaaji ciidul adxaada waan gaari doona yani sunanta yani ka mid tahay maalinka yowmulcarafa sagaalaadka ah qofkii asagoo aan xaaji ahayn qofku hadduu xaaji yahay looma sunneeyo hayla maalinkaa wuquufkiibuu taagan yahayo acmaal fara badan buu samaynayaayo marka asaga sunno oo maha laakiin hayrulxaajiga qofkii aan xaajiga ahayn sagaalaadka inuu soomaa sunna tukafiru sanata almaadiya yuu nabigu ku sheegay haddaad maalinkaas sagaalka a soonto sanadaas dhammaatay dembigeedii oo dhan baa lagu dhaafaya sagaalaadka haddaad soonto ay bisha muxaram yani bisha dilxija sagaalkeeda wey maalinka carafada marka inkastoo maalinkaa sagaalaadka la soomaya dee ayadu soom fara badan kama horreynine in wax lasoo cunaa ayadu sunno maaha subxi waa iska soo kallahaysaa waana ciidda la dedejiyo subaxnimaa la tukanayaa marka waa iska soo kalle adoon waxba cunin markaad soo tukato kadib yaad naxrigii samaynaysaa xoolihii udxiyadii markaasaad gowraci waxaas umaad markaa wax ka dhadhaminaysaa hadhow waad ku afbilaabanaysaa xoolahaad gowracdan usuga can ilbaraa waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal kharaja nabiyu nabigu uu baxay sala allahu calayhi wasalama yowma aladxaa ciidul adxaa buu nabigu soo baxay ila albaqiic banaanka baqiic buu u baxay fa sallaa ragcatayni laba ragcadood ayuu tukaday uma aqbala calayna biwajhi wuuna soo qaabilay nabi wejigiisuuna soo qaabilay wa qaala wuxuu yidhi ina awala nusukinaa nusuga annaga waxa ugu horeeyo fii yowminaa yoomka annaga camalka aan samaynayna waxa ugu horreeya fii yowminaa haada yoomkeennaan oo ciidul adxaha ah an nabda'a bisalaati salaadda inaanu bilowno wey kow marka u horreeya waan tukanaynaa uma narjica markaasaanu laabanaynaayo fa nanxar xoolihii baan dhuundhamayna markaasaan gowracaynaa maxaa sunnada yani yani udxiyada markii la gowracayo waa markii salaada iyo khudbat khudbadii waktigoodii markii la gaaro wey waxaa sunnaa salaada haddaad tukanayso inaad markaa soo tukato kadib baad xoolihii gawrici udxiyadii aad gowracayso haddii qofku laga yaabo salaada nafteedu waa un sunne salaadu waa sunno udxiyaduna waa sunno labadoodu iskuma xirno laakiin waktigeedu wuxuu geli karaa udxiyada waktigeeda marka fiqiga looga hadlayo qoraxdu markay soo baxdo qadru laba ragcadood iyo labadii khudbo in laga akrin karo markii la joogo ee intaa qadar la eg markaa kadib bay udxiyadu ansixi intaa ka hor haddaad ku kallaado aroortii markaad salaada tukataba aad gowracdo taa udxiyo ku noqon mayso waa laxmi aad reerkaaga u gowracdo ay reerkuna iska cuno waa kaw marka haddii aad salaaddii tukanaysa markaad soo tukato kadib yaa inaad gowracda waa kaas markaasaad samaynaysa gowracaysa rawaahu albukhaari baa xadiidkaa wariyey wanisaa-i wa qaala abu hurayrata wuxuu yidhi asaabahum waxaa asiibay dadkii madarun madar baa asiibay fii yowmi ciidin maalin ciida ayuu roob da-ay fasallaa bihimu nabiyu nabigu wuxuu ku tujiyey sala allahu alayhi wasalam salaatalciidi salaada ciidahe fi lmasjid masaajidku ku tujiyey roob hadduu yimaado ama banaankiiba yacni ay suuroobi weydo masjidkaa fadli badan inkastoo hadda madhabkeennan markii laga hadlayo salaada ciidda ama banaankaa lagu tukanaya mise masaajidka imaamu shaafici wuxuu leeyay afdal waxaa ah masaajidka laba goorabo ama macduur ha noqoto ama yay noqonin laakiin a'imada kale qaar ba waxaa le banaanka in loo baxaa yacni sunno oo banaankaa lagu tukado si shicaarka islaamka u muuqdo oo maalinkaas dadka o dhan banaanka isugu soo baxaan marka laakiin hadduu cudur jiro roob iyo wax la mida uu yimaado masjidka un baa laba gooraba afdal ah aayahay dee hadda aanu ciiddii aan soo marayno oo kale roob bay ahayd madar baa shumaye wey banaan ba laba istaagi karin dhiiqahay soo ma marka masaajidkaa fadli badan markaasoo kale rawaahu abu daawuud baa wariyey walxaakim can ummi cadiyata waxaa laga wariyey radia allahu canha qaalad waxay tihi ummu cadiya amaranaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulki ilaahay baana amray fi lfidri waaladxaa labadii ciidood waaye ciidulfidrigi ciiduladxihi an nukhrija inaan soo saarno alcawaatiqa gabdhaha cawaatiqda la yidhahda shaqada ka xoroobay wey alcawaatiq iyo walxuyada haweenka dumarka xaylka qabo iyo wadawaatilkhuduuri kuwa qowladaha u saaxiibka ahe guryaha ku jira ayagu maqbiyaadka guryaha ku asturayna aan soo baxayn waxaasoo dhan maalinka inaan soo saarna ciidda taasuu nabigu nagu amray cawaatiqda waxaa la yidhahdaa gabadhu markay xoogaa yar weynaa yar qaangaadho ay xoogaa gaarto welina aan la guursanin shaqada reerka xoogaa way yar nacaysaa way ka yar hor imaanaysaa way ka hor imaanaya marka gabdhihii tii yarayd baa markaa reerka qabanayso haddana shaqaynaysa aad shaqadii ugu badan soo maha gabdhaha marka guriga iska joogaa sida badan hawshooda aad uma badno guriga unbay iska joogaan gabdhaha carabtu waxay ku magacaabi jireen cawaatiq shaqadii bay ka xoroobeen wey gabadhu markay yar tahay oy madaxa soo taagto iyo markay xoogaa la ekaato oy guur isu qaanto isku shaqo ma aha markay yartahay ka shaqo badan tahay way ka adeeg badan tahay meel kastaba u ordaysa marka cawaatiq baa la yidhaha shaqadii bay ka xoroobeen welina reer mayna yeelanoo meel mayna degin soo ma guryahay ku jiraan maalinka iiddaa waa lasoo saaraya gabdhahaas banaanka imaanaya walxuyadla dumarka macduurka ah ee xaylka qabay kolley waa lasoo saari wadawaatilkhuduuri waa iska cadfu tafsiir une cawaatiqda unbay ku cadfan tahay haweenka unbaa waxa guryaha inay u badnaadaan waqarna fii buyuutikina baa ilaah yidhi walaa tabarujna tabaruja aljaahiliyati aluulaa haweenka guryaha ku sugnaadaa ilaah yidhi inay guryaha u badan yihiin baa la rabaa haweenku ma aha xirfadoodu inay wareeg u badato haweenku ay suuqa un wareegaan ma aha inay un ka maarmi weydo markii fiqiga laga hadlayay qofka wax ayada yacni mu-anteeda iyo waxeeda ku filan hadday weydo xoogaa yacni way ka banaanka iyo way ka samaysan kartaa ganacsigii ama meelahay aadi kartaa ama suuqay ka soo adeeganaysaa wixii oga baahato laakiin awqaadda badankooda haw dumarku inay guryaha ku sugnaadaan baa fadli badan saasaa sharcigu ku amraya oo waajib ku ah ma aha inay iska wareegaan mushaaxaan oo taa un u yaacaan aya marka yacni haweenkaas guryaha ku jira gabdhaha yar yarka ee guryaha ku asturan way soo baxayaan maalinkaa ciiddaa bannaankaa loo soo saaraya aya walaakina alxuyadu walaakina alxuyad haweenka xaylka qabo jamcu xaa'idin wey wa fucalun lifaacilin wa faacila wasfayni naxwi caadilin wa caadilatin mnaalig dijra waa jamcu xaa'idin waa xuyad lagu jamciye wey walaakina alxuyadu naagihii xaylka qabay yactazilna salaad salaada way ka fogaanayaan wayashadna alkhayra khayrkay xaadirayaan iyo wa dacwat almuslimiin muslimiinta baryadooda meesha banaankana way imaanayaan salaadna hadda ayaguma tukanayaan de waa macduur soo maha waayo dhiigii bay qabaan dhinac bay u istaaga marka dhinac bay u fadhiisanayaan inta dadku tukanayo dhinac bay u fadhiisanayaan laakiin inta kale dadkay takbiirta bay la qaadayaanoo dadkii bay la ducaysanayaanoo oo maalinka meeshaas ayada ah waxay shabahdaa maalinkii wuquufka yacni ilaahay lasoo hor istaagayey maalinkaa ciidda laysugu imaanayo dadka rag iyo dumar iyo yacni ciyaalka iyo sabyaanta iyo dadkii waaweynaa kulli waa lasoo wada baxay marka maalinkaas ilaahay nadru raxma buu ku eegayaa dadka wuuna aqbalayaa ilaahay sidaasuu u fiirinaya soo maha khayrkaasay kasoo qaybgelayaan marka inay ka haraan oy guryihii ku haraan lama rabe khayrkay kasoo qaybgelayaan qultu waxaan idhi yaa rasuula allah ixdaanaa midaano mid annaga naga mida laa yakuunu lahaa jilbaab haddee gabdhihii qaar aan astur haysanin baa jire oo yacni dhar fara badan dee waqtiyaha hore ma jiri jirin wax ay marka meeshaa maxshirkaa ku imaato oo dhar wanaagsana ma haysatee see la yeelayaa bay leedahay umacdiyo qaala wuxuu yidhi nabigu litulbishaa ha u xidho ha siiso ukhtuhaa walaasheed min jilbaabiha jilbaabkeed ha siiso maalinkaa marnayayna dadka ka harine walaasheeda yacni iyada ay qaraabada yihiin ama deriska ay yihiin ha ka caariyeysato waxay kusoo tukata maalinka ama meesha ay uga qayb gasho khayrka ay uga qayb gasho rawahu lhamsatu xadiidkaa shantii baa warisay can cabdillaahi bni busrin radi allahu canhu qaal kunnaa waxaan ahayn faraqnaa kuwa ka faaruq noqon jira oo ka bixi jiraan ahayn fii haadihi saaca saacaddan salaada ciiddaa waanu ka bixi jirnay buu leeyay cabdullaahi bni busrin saxaabiga la yidhahdo wadalika xiina tasbiix marka uu leeyahy waktigan waan ka faaruqi jirnay goormo weeye waa marka sunnada duxada la tukanayo waktigeeda uu bilaabanayo ya xiina tasbiix macnaheeda waxa weeye xallu naafiya naafila marka ay sunnadu xalaasha noqonayso oo bacda salaati subxi soo sunnada lama diidaynin xataa tadluca ashamsu wa cinda duluuciha xataa tartafica qadra rumxin baahyada moogtahay